asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatu kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan ana kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoran wargeysada kale ah daily nation the standard oo soo xoliba si toos halkan aad uga dhegeysataan saaxiibayaal dhegeystayaal waxaa soo dhegeysalaan tabka soomaaliga b b c da v o da tafsiirka qur-aanka kariimka ah iminkan xubinta wargeysada qaybaha daba dhegeystayaashan fursaddu siyaasaha kasta kuwa kusoo kakaceen kuwa berisan maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal lambarada si ay qaybaha dambe dhegeystayaasha u siinaya fursad ay inaga soo wacaan balsaaka deegaanka tuulada qaryada meelaha kala duwan ay ku kala noolyihiin maxaa la hadla saaka maxaa la isla dhex maraya sida ganacsiga maxaa tahay waxyaalaha markaasi maankaada ka guuxayo saaka aad doonaysa inay ila wadaagto laakiin qaybaha dambe laakiin marka hore wargeyskan soo qabto halkan wuxuu saaka markaas wargeyska uu qoraya daily nation wuxuu leeyahay waxaa soo bandhigi doona misan soo saari doonaa macyada markaasi dadka ka dambeeyo dabcan waa cod waa macluumaadka ama boolska waxaa loo yaqaana dhegeystayaal oo been abuurka ah oo markaas lagu soo saaro baraha bulshada sida facebooka twitterka tictoka waxaa sidoo kale waa facebook tiktok twitter whatsappka youtubeka waxaaso dhan ay halkan wargeyska saakuu qoraya wuxuu leeyahay waxaa lasoo bandhigi doonaa arrimaha markaasi maran habaaminta beenta ku saabsan doorashada guud ee wadanka markaasi ku dhici doonto ama sida doorashada ka dhici doonto wadanka iyadoo markaasi malaayiin ah dabcan twitter ah ama ten thousand twit ah ama markaasi lasoo qoro twitterka lagu soo qoro arrimo markaasi been abuur ah arrimo markaasi cidwalba taageerayaasheeda ama taageerada dhinacyada shakhsiyaadka ugu hayaan ay doonayeen inay kusoo saaraan waxaa sidoo kale kamid ah twitterka waxaa sidoo kale kamid ah facebook ah waxaa post markaas la sheegaya lagu soo dabcan lagu shacinaya baraha markaas dadka ay ku wada kulmaan mise baraha bulshada halkaasoo dood xoogan iyo su-aalo fara badan ee markaas ay ka dhacaan iyo weliba propaganda ama marar habaamin xoogan lagu sameynayo manipulation ayaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal waxaana sidoo kale kamid mid warbixin aan dhameystiren mise warbixina been abuur ah oo dhinacyada kala duwan lagu kala taageerayo oo ama dhinacyada kala duwan markaas lagu dhaliilayo waxaa wargeyska usaaka leeyahay soo saari doonaa magacyadaasi cidda ka dambeysa cidda waxaa markaasi mislidin qeybta mislidinka ah mise hogaamin xuminta markaas ku hogaaminayso wadanka ayaa markaas lasoo bandhigi doona lasoo saari doona iyadoo dabcan warbixino qaara lasoo saaray sida warbaahinta ay aada uga hadalhayso sida loo kala horeeyo sidoo kale sida shacbiyadda loo kala wato markii la eego raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaas imikan xamaasad iyo xiise kale sii dhalinaysaa markay aftida lasoo saaro mise markii ra-y aruurinta ay soo saaraan shirkadaha kala duwan kuwaasoo la sheegay inay markaasi aansan wanaagsaneyn qaabka iyo nidaamka ay u marayaan adagtana markaas in la fahmo sida dadka shacabka ay u kala taageersan yihiin dhegeystayaal sida wargeeska booggiisa layo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad wargeeska dee waa wargeeska daily nation saaka uu qoraya halkan wargeeska waxaa sidoo kale halkan dhegeystayaal uu qorayaa lacaga dabcan lasoo qabtay ay halkan boggiisa wargeeska boggiisa tobnaad uu qoraya wargeeska daily nation wuxuu faahfaahinayaa macluumaad fara badan oo ku saabsan lacaga bangiye laga soo kala qabtay ilaa iyo lixdan ilaa bangi oo lagu keedinayay laguna hayay dhegeystayaal waxaana wargeeska uu halkaas tilmaamaya sheegaya in lacag aada u tiro badan ilaa gaaraysa sideed bilyan oo lacagta dalka ah ay ahayd kuwa markaasi dabcan la dhacay oo la jabsaday lacagahaasi labada kun toddobiyo tobankii waxaa markaas leeyahay oo ciyaarta ugu weyneed ee markaasi la sameyn jiray ama ay sameynayeen ayadoo loo adeegsanaya qeybta teknolojiyada ee lacagaha lagula baxo ama lacagaha markaas lagula dhaco waxaana la sheegayaa in wadamada sida wadanka nigeria iyo sidoo kale wadanka kenya shakhsiyaad ah ama rag ah ay ka dambeeyeen in dembiyadaasi ay ku dhacaan waana qeybta markaas loo yaqaano online fraud dabcan waa qeybta tooska laiskugu dhaco ee baraha bulshada mise onlineka laiskugu dhaco tusaale markaad wax qofka uu ka iibsanayo qeybta internetka mise internetka uu qofku wax ka iibsanayo laga yaaba in lagu dhaco qofka oo macluumaadkiisa mise sistemkiisa gudaha loo geli karo asagoo u maraya telefoonka qofka ku adeegsano mise computerka mise laptopka ee wuxuu u adeegsanayo si lacagaha looga dhaco qofka asagoo waxbasan ka ogeen qasnadiisa lacagta ee bankiga uu ku keydsada looga dhaco waa shakhsiyaad wadamada markaasi kenya kenya iyo sidoo wadanka wadanka nigeria kasoo jeeda ayaa kamid ah shakhsiyaadka la qabtay oo ay ka dambeeyeen in dhibaato ay u geeyaan shakhsiyaadka iyagoo markaasi dhacaya lacagta lasoo qabtana ay gaaraysa ilaa iyo sideed bilyan oo lacagta dalka oo markaas lagu dhacay qaab aan wanaagsaneyn oo lagana soo qabtay ilaa iyo lixdan iyo laba bangi ee akaanada markaasi kala duwan dhegeysta sida wargeys kasta akaalka macluumaad fara badan oo kaga qorayo dhegeystana kaga hadlayo waxaana markaasi la sheegaya in ay dhibaatada iyo baaxadeeda riska ay markaasi badatay waxaana lagu ogaaday in dadka markaasi ganacsi ganacsadayaal ah ay ka dambeeyaan arrimaha dhicitaanka ah arrimaha markaasi loogu xalifanaya shaksiga ee loo dhacayo systemkiisa mise loo dhacayo lacagaha telefoonka ugu jira mise lacagaha ugu jira bangiyada dhegeystayaal kuwaasoo ammaankoodasan adkeyn laakiin waxay marka hore kaaga faa-ideysanayaan dabcan arrimo qaar oo ay markaas qofka u fudayn karaan mise qofka loogu fudayn karo in wax iibsado mise wax inuu halkaas gudaha ka samaysto kadibna waxaa lagala soconayaa sistemkiisa asagoo lahagaranayo mise la qabsanayo qaabka nidaamka wax u sameynaya sidoo kale lambarada secretka lambarada markaas qorsoodida u ah halkaas toos ay kala socon karaan asagoo qofkausan ogeen dhegeyste lacagahaasi ayaa la sheegay in maxkamada ay iminka sidaysay ilaa sideed bilyan oo lacagta dalka oo lagu sheegay inay yihiin kuwa markaasi burcadnimo ah lagu soo dhacay dhegeysta sida wargeyska saakaalkan uu faahfaahin ka qoraya wargeyska bogiisa tobnaad daynation waxaa halkan wargeyska uu qoraya dhegeystayaal dabcan waxaa iminkan hoos loo dhigay sanad maalideedkii labada kun sadexi labaatanki labada kun labaiy labaatanka qiimaha iyo weliba sare ukaca ee ku aadan ama muddooyinka ugu dambeysay ee sare usi kicin gaaska cunada loogu karsado waxaa leeyahay waxaa leeyahay dabcan waxaa iminkan la jaray ama lacagta tagsama canshuuraha hoos loo dhigay haddaba iyadoo waa new finance act twenty twenty two regulation oo ay markaas lasoo saaray waxaana leeyahay waa sanadka labada kun labaatanke in qiimaha hoos loo dhigay sidoo kale la jaray lacagihii v a t ga ama cashuuraha markaas laga qaaday horaan ee lix iyo toban hadda waxaa markaas la keenay lagu soo celiyay ilaa sideed boqolkiiba waa sideed boqolkiiba horaan lix iyo toban ay ahayd sideed ayaa hadda laga dhigay waxaana laakiin dadka ganacsatada dadka markaasi ka shaqeysa gaaska cunada lagu karsado sheegayaan in weli taasi aysan kasoo kabsan karin sidoo kale aysan awoodi karin qiimaha ay markaas dowladda hoos u dhigtay waxaana sidaa markaas saafey ama saafey kusoo ogaatay wargeyska daily nation uu sheegay inay dadka markaasi ku adag tahay ganacsatada yuruba dadka markaasi gaaska adeegsada ama isticmaala dadka shacabka waxaana leeyahay inay aada u adkaatay qiimaha iyo weliba nolosha oo ku salaysan in hadda boqolkiiba lix iyo toban haddii hoos loogu dhigo isdiid la keeno weli ay dhibaatada taagan tahay sidoo kale ay baahi fara badan ay ka jirto lacagahana dabcan qiimaha sarena usii kaceen gaasaska cunada lagu karsado muddooyinka ugu dambeysay waxaana wargeyska uu halkan faahfaahin kaga bixinaya sidoo kale kaga dheeraaday ama ku dheeraaday qeybta iyo weliba dhibaatadan marxaladan iminka keeni karto iyo weliba dabcan shidaalkii iyo weliba dabcan waxyaalihii cunada lagu karsanayay qawtulduuririgi nolosha waxyaalaha markaasi kenyaanka dadka shacabka ku noolaayeen la sheegaya in ay goolna yihiin gaaska ayaa kamid ah waxay aadka u isticmaalaan iminka waxaa leeyahay gaaska daatinka jiiga ah ee yar ama kan yar ayaa markaas leeyahay gaaray ilaa iyo kun iyo laba boqol iyo konton ilaa iyo kun iyo shan boqol ayaa leeyahay meelo qaar oo markaas lasoo tabinayo sida wargeyska uu qorayo laakiin taasi ay haddana iyadoo cashuurihii hoos looga dhigay ama dabcan cashuuraha hoos looga dhigay waxaa iyadoo loo adeegsanayo qanuunka ama qaybta markaasi regulationka lagu saxiixo sanadmarideedka sanadka labada kun laba labaatanka labada kun saddexiy labaatanka ayaa markaasi faragelin iminka lagu sameeyey qaybta cunakarista gaaska lixi toban horan uu ahaa hadda waxaa laga dhigay boqolkiiba sideed dhegeystayaal taasoo qiimihiisa noqon doonto inay hoos usoo dhici doonto haddii meesha laga saaro canshuuraha wargeyska wuxuu halkan saaka markaasi isagana boggiisa afraad faahfaahin oo ka qoraya guddiga doorashooyinka xududaha i e b c oo halkan saaka waxyaalo fara badan laga qorayo maxaa ka mid ah haddaba waxaa leeyahay waxaa markaas iminkan pressure ama culeyso fara badan la saarayaa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c shaqsiga hogaaminaya ninka loogu magacaabo fula jabukati waxaa leeyahay iminkan arrinta cirka isku sii sheeradhay oo waxaa leeyahay waxaa markaas faragelin xoogan lagu hayaa guddiga markaas doorashooyinka xududaha i b c waxaa leeyahay waxaa laga codsanayaa inuu markaas laleeyahay come to clean ama jubkati to come clean ama qof markaasi waafi ah qof markaasi sax ah qof aan markaasi xesho aan ku jirin waa inuu markaasi uu noqdaa uu ka imaadaa waxyaalaha markaas uu qarinayo secretska ee ku saabsan pol agency ama waxyaalaha markaas aragtida iyo ra-i aroorinta lasoo aroorinayo ee markaas waxa ka dambeeya iyo waxa u qarsoon in wax badan uu soo saaro ayaa halka wargeyska bogiis afar lagu qoraya qeybta markaas raila odinga azimila umoja ayaa weli shaki ka qabaa sidoo kale dhaliilo fara badan u jeedinayaan oo leeyahay dabcan arrimo fara badan looga shakisan yahay ku aadan garabka markaas madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa sida ayaga markaas ay ku aaddoonayse oo ay ku qaylayaan cali xasan joho ayaa markaas sheegay in ay suurtagali marna aysan noqon karin in ay shakhsiyaad ka tirsan kenya kuwansa ee madaxweyne ku-xigeenka in haddana markaas ay u hogaaminayaan mise ay u wadaan qandaraasyada ee wadanka markaasi codbixinta ama warqadaha codbixinta sida markaas aad ku maqlisanba shalay hadda waxaa markaas laga codsanaya farajo bukati inuu cadeymo fara badan la imaado sidoo kale sida nidaamka uu ku wadi karo ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c si deg dega inuu kusoo saaro inta la gaaro doorashada ee wadanka markaasi ka dhacayso iyadoo maalmo keli ay ka harsan tahay soddon iyo laba maalmood keli ay ka harsan tahay halkan azimiyo laumoja coalition waxay markaasi ka codsanaya i b c inay markaasi eedeymaha iyo waxyaalaha qaara loo jeedinayo inuu markaasi soo bandhigo ee ku aadan warqadaha codbixinta ee pilot papers loo yaqaana dhegeystaale contracta ama qandaraadka lagu kala sixiday iyo weliba cidda ay ka sixideen iyo wax markaas uu ka ogyahay awamasa sultaangula iyo jabukati oo isla markaasi laisla xariiraya inkastoo laakiin haddana qaraabo ay yihiin waxaa leeyahay shaki ayaanan ka qabna oo weliba kuma kalsoonin waxyaalaha qaar ay ka dhexdhacayo mise laga dhex sameynayo guddiga doorashooyinka gudihiisa kuwa markaas ururada bulshada ayagana waxaa halkan ay leeyihiin ka codsanaya komishanka inay markaas dadka u cadeeyaan amase u sheegaan riboortka odhitka ay soo saaraan ee k b m g oo ku aadan codbixiyaasha qaabka markaas codkooda u dhiibanayaan ama sidoo kale qaabka ay u ilaalin doonaan guddiga doorashooyinka in ay markaasi la wadaagaan iyadoo warbaahinta loo marinayo waa sida markaasi ay ku anduconayaan iyagana waxaa halkan markaasi ku adkaanaysa isfahamwaa markaasi xoogan ka dhex taagan oo markaas iminka la qaabilayahay sidoo kale lagu kalsoolaanayahay guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyadoo shuruudo adag markaas la duldhigayo qaarna markaasi ay ku adag tahay qaarna ay sidoo kale ku fududahay haddana waxaa markaasi leeyahay jabukati howlo fara badan ayaa markaas u yaalaan waxaa leeyahay broseshel asbrand dadka asxaabta u tartamaya xilka madaxtinimada kigemi dabcan u tartamayo waxaa leeyahay in ay ka codsanayaan kigemi iyo sidoo kale ocoot inay guddiga dabcan oo ninka guddiga doorashooyinka xududaha i e b c weyn in uu iscasilo waa sida ayaga qaar ay leeyihiin halkan waxaa leeyahay waxaa dabcan aan rabnaa in ay meesha ka tuuraan sidoo kale daaqad ay ka tuuraan jabukati kuwaasoo sheegay inay dhexaadsan ka ahayn tartanka markaas shakhsiyaadka qaar dhexmari doono inkastoo laakiin aysan carabaabin shakhsiyaadka uu aada ugu janjeero shakhsiyaadka saaxiibada yihiin laakiin haddana waxaa markaasi loola dhalinaya guddiga doorashooyinka xududa i b c in haddana walwal iyo shaki fara badan ay ka qabaan oosan ay ku korsooneyn ay ka noocsanayaan shakhsiyaadka u taagan xilka in ay xilka uu markaas u baneeyo fula jabakati oo shaksi kale markaas loo dhiibo oo fresh ah waa sida uu asaga markaasi wargeyska bogiis afrabsaaka aan kasoo xiganayna dhegeystayaal waa tahay bal qeybaha dambe dhegeystayaashaan sina laakiin aan soo qabto dhegeystayaal raila odinga halkan waxaa sidoo kale uu boodgaraynaya mise uu kasoo horjeedaa arrimaha ku saabsan riginka ama ku saabsan iminka lagu anducunayo lagu qaylinayo axsoomarinta ama dhicitaanka systemka asimiyo leaders waxay ka codsanayaan in dhammaan qeybta electroniga ah ama loo yaqaan electronic voting system in markaas u baxsaday ilaa iyo laba boqol oo pilot papers ama warqadaha markaas codbixinta ich qof waliba in toban kun oo markaas police station ah markaas aada markaas u rajeynayo in ay qaab markaas manual ah ay markaas ku dhacaan waa qaab markaas loo yaqaana systemka amase kombyuuterada dabcan waa qaabka markaas la saxiixayo mise qaabka markaas qofku calameynayo shaksiga isagoo laakiin meesha lagu ogaanayo in shaksiga meeshuu ku jiro mise in ismarin xoogan ama sidoo kale dhilay ama dibdhac xoogan ay ka jirta qeybaha qaar taasi ay sheegeen guddiga doorashooyinka xududaha i b c inay wax markaasi ka qaban doonaan na bedeli doonaan nidaamka iminka markaasi dabcan systemka haddii culis si fara badan uu ku imaado horaan ayay sheegtay ilaa iyo kun boqol iyo waa kun boqol koob iyo toban ayay sheegtay inay xarumood codbixinta meelaha markaas laga dhiibto inay ku adag tahay in markaas la gaaray laakiin sheegeen inay adeegsan doonaan qaybta markaas systemka waa satellite-ka laakiin hadda waa i b c dabcan waa qaybta kenya waa zimilo moja ay dalbanayaan wafura chapukati waa ninka markaas i b c u weyne qaabilsaneh in uu arrintan si deg deg wax uga qabto inta markaas kulanka kale aysan qabsan raila odinga iyo isaga ay kagana xaajoon kaga hadlayaan doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhici doonto dhigiisa sida wargeyska bogiisa akuitonasaka uu qorayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aroori subarnamij baan naga dhegeysanaysan joogtaana waxaa leeyahay subax wanaagsan waxaan filaya dhammaan si qurux badan inaan kusoo wada kacdeen xaaladana aa si dhow iskula socotaan dariska jaarka dhegeystayaal yuusuf bakada ayaa daadiinaya xubinta wargeysada iminkan qeybta dhegeystayaasha la gaaray oo aan siiyo saakabal aan ku ogaada maxay kusoo kaakaceen maxay ku abariisteen maxay lisla hayad alhaya tulooyinkii qaryada markaas iminkana isla dhex wareegaya dhegeystayaal dhammaantiin suux wanaagsan aroori suban ayna leeyahay qadka telefoonka ugu horeeya aan siinayaa bal suux wanaagsan saaka talow tuuleedu noqon doonaa deegaan ku noqon doonaa kauntigu noqon doonaa laakiin kama hordhacin asagaan sugaynaa soo dhowo lal magacaaga helo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga yuusuf walaalkay suux wanaagsan magaceyga cimraan etoobiya qaasatan nimcaawa ma fahantay soo dhowo cimraan
waa dhawaa walaalkay saakalkaan ku sugnaa waxaad laayno ku jiro saas weyn ma lahan subax wanaagsan aan kuleeyahay dhammaan dhegeystayaasha maxare ee subax wanaagsan walaalkii quraaq soo dhawaan kuleeyahay mar labaad jamsi sacad shukran cimraan gabadhaasi dhankaasi qaybta suufta etoobiya iga socda ku maasan tahay xagaa kale qadka telefoonkan siinaya isagana bal muxuu ku waabaristay soo dhowlaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa maxmed cabdullaahi barquuqe soo dhow as- ninka barquuqa kasoo jeeda haye waan dhowahay waa labanay barwaaqo si ilaahay ugu talagalay bay u kala socdaan nabad baa lagu baray dhiigga waa bariyey nabad baan ku barinay ciid mubaarak baan kulay ciid baan u dabaaldegi rabnaa dad aa yidhaah shukran
waan ku salaamay in badan wala aad baad umaasan tahay barquuqa iga soo waca dhegeystahaasina aan ciid wanaagsan ayaan isagana leeyahay maalinta beritaan filay dabcan dadka inay wada soomi doonaan sabtidana markaas la isku diyaarin doona maalinta ciid ah waa sida eh, la sheegayo dhegeystaha qadka telefoonka ku jira sinaya soo dhowlaal magacaaga
halo subax wanaagsan
cali geedi karbuna cali geedi karbuna soo dhowo caliyow
bakad nabad haye
waad ka sacda walaal alxamdulilah karbuna meel ambala sabcounty maxaa hadalhaysaa
daniel reward bay ka tirsan tahay waxaa weeye ciid baa u dabaaldegayna alxamdulilah waa la isku diyaarinayaa
aad baan ugu diyaargaroobaynaa ilaahay duraalkana sagaalaadkale soonkii baan u diyaargaroobaynaa Mhm.
alxamdulilah awbarsi aad buu fiican yahay sixir bararka iyo waxaas aad dadka iyo uga casheeganaya shukran cali geedi karbuna uu mahadsan yahay dhankaasi balambala kauntiga gaarso iga soo wacay xigaa kale qadka telefoonka sinan saaka mandheera wajeer isielo iyo sidoo kale dhankaasi meero eh, kuala kilifi mombasa eh, naro kajiado eh, nairobi xeefadaheeda kala duwan hadalka mahaya saaka laakiin waxaan filaya si wacan oo qurux badan inay noo wada dhegeysanayaan qadka telefoonka subax wanaagsan halo soo dhowo walaal magacaaga bakado waa ku salaamay shukran magacaaga
nuur dhaqana dhagaxley nuur dhaqana dhagaxley haye
alla subxaanahu watacaala sida ugu talagalay wax walba u kala socdaan aada iyo aad alxamdu waa fiican nahay bashbash barwaaqo alxamdulilah waa tahay aada baad umahadsantaha shukran waa tahay dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana ee subax wanaagsan aan leeyahay soo dhowo walaal magacaaga waxaan arkaya hal qad keliya inuu shaqeynayo raalhaho soo dhowo walaal magacaaga
waan dhawahay bakado waa furtuunka jeer fartuun wajeer ka waran saaka
maasha allah walaal wajeer nabad ayaa lagu waabarisay inkastoo magaalada weyntaa aanan dhex qaadan xaafadda aan ku sugana mhm wax dhib ee kama yeelin maasha allah walaal nabad ayaa lagu wajeer ka dhakee wadankaada iga war dhankee ka joogta wajeer wajeer waxaan ka joogaa xaafadda hodan waa magaalada dhexdeeda yes aada baad umahadsan tahay anigana waan fiicanahay tamaam alxamdulilah warbaryahan magaca bani oo telefoonka iga halawsanayo waa waad maqnay codkaada waan waaye waa inaan soo waco waxbada waan jeclaa war ninka ma aroos buu galay mase waa mase waxaan usoo- usoo ducayn inaan dhahan rabay
shukran walaal midnama midna ma gelin mana xanuunsana mana gelin insha allah insha allah iyo aad baad umahadsan tahay shukran gabadhaasi wajaar iga socda ku mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya een, bal asagana soo wanaagsan soo dhowo walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waxaa mareer baan joogaa jaaraajada xasan shacab shukuur baa layidhahdaa alxamdulilah barwaaqii bashbash waa fiican jarajara saaka maxaa la hadalhayaa
saas alxaa la hayaa ciid wanaagsan baa laleeyahay ma jamca ma ogi ma sabta ma axadda baa laleeyahay alxamdulilah waa la fiican dhimajar buugta lagu hayaa dhammaan waa idin salaamaya xisaabta maa kaa qaldantay waa tahay qadku kasii baxay uu ku mahadsan yahay ninkaasi eh, dhankaasi cil- weelmareer eh, iga soo wacay jaraajila fafi county waa raalaada waa fafi garissa county xigaha kale qadka telefoonkan siina subax wanaagsan soo dhowow
walaalo qaaliya soo xanaagsan shukran subax la mid ah
oo xamta kala soo xaraysa dalka Itoobiya etoobiya ka waran saaka
ma masha allah gaadiidka ganacsiga waa maasha allah holo waxaan ku dixjirin haye
meeshaan ugu soonay alxamdulilah subax wanaagsan shukran subax la mid ah xigaha kale qadka telefoonkan sina isagana ee goordhown warkii sideedii subaxnimo ayaad maqli doontaan hadduu i bahraale ka noqdo laakiin dhegeystayaasha iyo suuxa saakan waxay kusoo kaakacan ku habariisteen soo dhawow walaal magacaaga ilaa hadal walaala soo dhawow subax Asalaamu wanaagsan calaykum.
wacalaykum salaam magacaaga yuusuf salaam ah, baska xajoog ah, xaga dheere maxay dheera ka waran saaka bashka alxamdulilah niyo saakir qaabo waxaa lay xoogaa yaro daruro yar baa noo yara daaday haye marka alxamdulilah dhulka saaka uu nagan yahay xoogaa marka alxamdulilah haweeb macaan baan haysanaa waxaan leeyahay insha allahu dhammaan rey muslimiinta xaga Allah dheere ha bashka caafimaad Allah nasiiyo.
bashka rey xaga dheere qabuub baa sheeganaysaa maxay tahay
ya reehan qabuub baa laga sheegaya xaga dheere maxaa meelaha kale maxay kaga duwan tahay niyaho waxaan filayaa xagga xeebahan iyo maaragtay dhinacan adiga joorada roob ka daaya umaleenaya maaragtay xeebtan xoogaa ma soonaysanaysaa haye kaas marka wallahi jawi aad buu u macaan nairobi oo kala moodaa aada iyo aad ceelasho biyaha waa diyaar soo ma ahan alxamdulilah alxamdulilah aad iyo aad shukran aada ad maasan tahay bashka Eh, inkastoo laga soo sheegaya qabow inuu ka jiro dhankaasi xagar dheera eh, waa sida lii sheegay eh, shalay iyo daraad iyo maantaba in qabow halkaasuu ka jiro ma garan karo meelaha kale waxay kaga duwan tahay dadka waxay sheegayaan inay qabow xoogan uu halkaa ka tagay ka taagan yahay, ka- ka jiro En, waa tahay bashka waxaan leenahay en, shaha habasado ad wax kale u hayin soo dhow walaala ku salaamaya
asalaamu calaykum yuusufow shukran walaala wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdullaahi yare suuqa xoolaha magaalada mandheera mandheera gaaris eh, mandheera eh, soo dhow saakasi lagu ha- eh, laga yahay suuqaasi xoolaha
suuqa xoolaha walaalow aad iyo aad baa loogu fiican yahay hadda suuqaan dhex taaganayo waxaan arkaa xoolo aad iyo aad u fara badan in suuqa la keenahayo marka aad iyo aad baa u wanaagsan walaalow horta in badan baad ada xaaladuna weydiisa ada xaaladaada ka war alxamdulilah shukran aad baan u fiicanahay
reerasanaan soo maaha aad iyo aad shukran ugaas aad baan u fiicanahay alxamdulilah raalli noqoy hadda waa iska kaftani umay caadi waa caadi waaye En, waa diyaar dabcan haddaaban hadlayo alxamdulilah En, xaaladaha waa dhagdhag aad bay u fiican yihiin Mhm. En, laakiin waxaan mar walba jeclahay dadkan is arkeynin dadka en, idaacadda ku xiran mar weliba in xaala- xaaladaha en, aan aada u dhageysano ogaano bal waxaa deegaanada qaryooyinka tuulooyinka waxyaalaha ka dhex socday ka dhex taagan hadii ma ogaan karo waa ninba gaarisa ka joogaa laga hayaa waa dhule waxa jira ma ogi soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum yuusuf Wa- wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maraaqiyaar haye waa ku salaam alxamdulilah si wacan u wanaagsanan waa berisan ilaahay nabadgelyo waana si jawiga aad ayuu u degan yahay aada iyo aad marka waxaa waaye ciidina waa soo socotaa waxaan leenahay horta ciidanayda caafimaad iyo ximri dheer iyo cibaadasan hallaan ugu gaarsiiya saakana shanqarti ma maqlaayo gaariga waxa uu canmo garanayo saaki waxaa waaye suuqa xoolaha meel la dhaha aan taaganahay waxaa waaye wixii aadiga dadka gadanayay waaba lalaayo beryahan waxaa ka jirta abaar yeelays ma aqaana Ma xoolaha kala socdo mar marka.
ma xoolaha lala ma xoolaha laleeyahay mise macalin yuusuf bakadi kulli waan salaamaya horta.
shukran aad baad umaasan tahay waa cumar akhyaar een, laga yaabaa in kharashaadka uu ku hadlayo inay ku yar tahay ee uu si degdegaya uu ku mahadsan yahay warkii ayaa wada dhegeysan doona Cumar Akhyaar- cumar akhyaar dhankaas iyo een, suuqa xoolaha jooga ee countiga mandheera soo dhow walaal magacaaga ambaase iyo saaka meelo qaar hadalka ma hayo walaal magacaaga
halo waan ku maqlaya magacaaga
ha
ila hadal he maxay tahay ha maxay tahay waqti aan ugu socdasanahay ha uu leeyahay star f m soo dhowo walaal magacaaga isbagado asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu abaha nabadda haye walaal macaane walaal macaane in badan baan ku salaam shukran
waa dhulo wax jira ma ogin haddii waaga meesha noogu adaraysa intaan ogahay waa nabad aada iyo aad waa dhulu buuxa jira ma ogi haye ha idaacaddana haddii cawbariga maaragtay wax badan bay ku ogaataa sax
inkastoo ay nagu yar tahay wax wanaagsan si dadka maaragtay lo- lagu bariiriyo countiyaasha aad ku ogaatiin ha waa inagu yar tahay inkastoo aan da- jeclaan lahaa in la kordhiyo maaragtay dhegeystayaal fara badan ay galaan amarkaadu oo wax fara badan oo ay maaragtay aan ka faa'idi lahayn amarkaadu soconaya waa la kordhinayaa
insha allah insha allah afracaan lagu qoray Shukran.
macaana waddankan waxaan leenahay nabad allah ka dhigo Amiin.
allah ka hayo aamin aada ad mahadsan tahay dhegeystaasi n waa aabahna wada gaarane dhankaasi gaarsi ugu soco qadka telefoonka ugu dambaansanaa kadib warka ayaan wada dhegeysanayna mulid iyo wuxuu la kuusan yahay walaal soo dhawow qadka telefoonka aan siinayaa qadka durbo ka baxay xigaha kalaan siinayaa n star f m soo dhow walaal magacaaga waan ku salaamaya haye halke asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakad waan ku salaamay shukran magacaaga cabdi cabdulaahi qone cabdi cabdulaahi qoone balanbala yes haye waan ka xumahay cabdi qoone uu ku mahadsan yahay ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysaneysaan dhammaantiin subax wanaagsan ee suban saaka taarikhda wuxuu ku beegantaa toddobada bisha toddobaad ee sanada labada kun laba iyo labaatanka waa maalin khamiis ah waxaan barnaamijka diiradda ku saarna kaga hadalnaa dhegeystayaal arrimaha qoyska oo khamiis weliba halkan si toos ah dhegeystayaasha iskula wadaagnaa sidoo kale kusoo qaadanaa qodobada markaasi ugu xiisaha badan qodobada markaasi asleenahay xoolo fara badan ay markaasi soo kordhinayeen qodobo aan isleenahay cid waliba markaasi wax badan ay ka faa'iidi karaan kana fahmi karaan kana dabcan ka fahmi karaan ee ku aadan bal qoyska wuxuu ku saabsan yahay ku salaysan yahay loogana baahan yahay qoyska waxay ku dhaqan karaan iyo waxaan markaas lagu dhaqan karin sida caruurtooda iyo weliba qoysaskaasi guryahaasi quruxda badan dadka ay kusii wada nagaan karaan ninkii gabadha oona buuqa faraha badan aadka loo yeereeyay dhegeystayaal aan qamiis weliba aan halkan diradda ku saarnaa waxaana alaabaniila socodsiya mise nii daadihiya anigoo ah yuusuf bakad adigana dee saaxiibkii baa tahaye qeybaha dambe ayaan fursadda kuu siiyaa oo waa lagu dabcan aad baa markaasi lagugu baahan yahay inaad fikirkaada aragtidaada markaasi aad ka dhiibato si dhegeystayaasha dadka markaasi ku dhegeysanaya dadka dhibaatada jahwareerka xoogan ka haysto qoyska bal aragtidaada iyo weliba fikirkaada yar aad markaas u gudbiso si qofkaas wax oga qaato ugana fahmo sidoo kalena xaaladiisa ee qoyska ay usii waarto una sii jirto dhegeystayaal waxyaala fara badan saa ka eegi doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha raali ka noqdo ilaa iyo waxyaalaha markaas aan isleenahay ee qoysku kaga wanaagsanaan doona oo markaas gacmaha la wada taagan doona las dhihi doonaa war halkaasi iminkan ku eke dadkii way wada fahmeen oo iminkan waa si fiican baa laiskula jahan qaadaya waa dhanka qoyska dhegeystayaal ku saabsane qoyska cid waliba farxad ayay u tahay sidoo kale cid waliba waxay markaas u tahay gaashaan cid waliba waxay u tahay cid sidii markaasi reerkiisa ee kusii jiri lahaa oo kusii waari lahaa dhegeyste haddaba intaan faahfaahinta iyo qodobada markaasi saaka ay niihayo weliba aada u xiiso badan bal laakiin marka hore iyo ogolada dhegeysan inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah waana barnaamijka exelerate wuxuu markaasi doonaya in iminkan uu dhiso ama sidoo kale guulihii ay kenya markaasi ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda kahordigitaanka helitaanka dhabta ee caalamiga ah ee adeegyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka taya leh iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v iyo weliba hoosu dhegista dhaqamada waxyeelada leh axelred waxay iminka diiradda saari doontaa ilaa iyo saddex iyo toban ismaamul oo aan markaasi adag tahay in la gaaro sida westbocot elgeo marakwet homabay kajiado quale nairobi samburu garisa mandera marsabit baringo clivi naro kuwaas oo wadaagi doona ama wadaaga caqabadaha guud ee markaasi kahor aan kusoo sheegnay oo dhibaatada markaasi kala kulmaan haweenka ama dumarka haweenka waa xubin markaasi muhiim ugu ah bulshada dhexdeeda waa hablo markaasi hooyo ah waa walaalo waa walaal waa sidoo kale eedo waa habaryar dabcan markaa fiiriso waxyaala fara badan ayaa markaas maskaxda kusoo dhacaysa marka laga hadlo dumarka mise haweenka dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa ka saaran mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka weliba tacadiyada noocyada kala duwan ee markaasi loo geysta bulshada waa inay ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaas nugul ee bulshada waa muhiim inaad markaas dhegeysta inaad taageertaan haweenka loo geysto tacdiyada jinsiyadeed oo aadan markaasi faquuqin amase takoorin gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaaday sida markaasi kufsiga weliba noocyada kale haddii aad markaasi takoortaan hablaheenna intee markaasi rabtaa in lagu soo dhoweeyo mise ay aadaan xaggee rabtaan in ay qabtaan dabcan waa dhibaatada markaasi maanta dabcan ay aada u haysato dumarka sidoo kale ku habsaameen oo ay markii loo geysto kufsiga markii la takooro markii la faquuqo dabcan waxay markaasi noqdaan kuwa isku xirxiro guriga oo dhibaato maskaxda markaasi kasoo gaarta waalidiinta weliba dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa laga doonayaa inay tacdiyada gudbiyaan una gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xilsaaran ee arrimaha ammaanka ah ama u saaran si markaasi qofkaas sharciga loo tiigsado ama loola tiigsado oo sidoo kale galdacwadeed markaas loogu furo qofka uu dhibaatada u geystay haweenka mise dumarka ragga inta iyo ragga iyo dumarka da-da yar waxaa laga doonayaa inay bulshada markaasi ka wacigeliyaan mise looga wacigeliyo dhaqamada xunxun oo bulshada markaasi ka dhex jiro waxaa laga maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqada markaasi laga tuuro sida gudninka fircooniga iyo waxa lamidka oday dhaqameedka bulshada ayaa markaasi laga doonaya in bulshada markaasi ka wacigeliyaan arrimaha f g m ka iyo waxyaalaha kale ee la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka xuquuqda tani waxay markaas wax ka qabanaysaa kahortegida waa kahortegitaanka cudurada markaas laga kala qaada galmada oo ay ku jiraan cudurka dilaaga h i v aidska xuquuqda weliba ku salaysan jinsiga dhish- dhimashada hooyada iyo dhala- dhallaanka bixinta adeegyada caafimaadka as-aasiga ah, kuwaasoo dhammaan muhiim u ah dumarka hadday markaas dhibaato timaadana waxaa lagama maarmaan ah ihi- inay markaas aadaan ama qofka laga doonayo inuu aado xarumaha caafimaadka weliba qabiiro caafimaada si ay u helaan daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin dumarka maantaba daryeel oo markaas ilaali nafsadooda oo markaas garab u noqo oo wehel u noqo oo dabcan garabkaada ama laabtaada aad ku seexato gabadhaasi si dhibaato ay markaas u kulmin ama ay ula kulmin dhegeyste waa mid markaas laga guuleysan karo mise lagu guuleysan karo in dhibaatada markaas aysan sii jirin dhegeyste waana cid waliba in xilli ka saaran tahay in ay ilaaliso xuquuqda gabadha markaas qofka ku leeyahay dhegeystayaal aan iminka dib ugu soo laabana dhegeystayaal barnaamijka hogaanka ha- arrimaha aan kaga hadlayna saaka waa arrin markaasi xasaasi ah cid waliba markaasi ay ka dhex wax badan ay ka dhexli karto kana fahmi karto kana qaadan karto dhegeyste waa arrin markaasi jira qof waliba uusan markaasi ogeen haddaba waa barasho saaka aan markaasi qoysaska ku baran doono adigaa markaasi ku bari doona anigana dabcan waaba lai baraye waa in markaas adigana aan ku sii baraa oo aad markaas adigana sii bartaa qofka shaqsiga kugu dhow shaqsiga markaas agtaada taagan shaqsiga agtaada markaas kugu ku- kugaha ku- oo dabcan shaqsiga agtaada markaas kugu qiimaha badan waa ninkaad hadduu yahay iyo mise hadday gabadha tahay ama labada qof ee markaas nin kala dhegeysanaya dhegeystayaa waxaa laga yaaba laba qof oo lamaana ah in labada guri ha- dabcan ama idaacadda aysan dhegeysanaynin mise laga yaaba inuu saa ku dhaafo laakiin shaqsiga midkooda laga yaaba inuu dhegeysto mise laga yaaba in gabadha mar- laga yaaba gurigeeda buuquu ka taagan yahay mise qayle ay ka taagan tahay mise waxyaala qaar ay fahmi la-dahay laga yaaba lag- inay dhegeysato wax dadka ay sheegayaan wuxuu yuusuf uu sheegayo in markaasi hawsha ay isla dhiriyaan mise hawsha ay isla sii wadaan halkaasna ay suurtagal u noqon karto in waxyaalo fara badan guulo fara badan laga gaari karo qoyska dhegeystay waxyaalo fara badan ayn sila eegana sida markaas aad haddaba ku ogaan kartaa in xiriirka uu waari doono sida markaas oo ku ogaanaysa in xiriirkaada yahay kii aad rabtay ee saxna se wax markaas waa s- soo wax fiican markaasi ma ahan oo haddii aad markaasi eh, saadaalin karto bal inaad xiriirka aad ku jirto uu yahay ku xoog leh eh, farxadana markaasi eh, u horseedayo tilmaamaha markaasi aan aan kuu sheegi doono dhegeystayaal badankeena waan oo dabcan waan ka digtoonnaa ama waan ka digtoonnahay een, jeceylka waxaan markaas haysannaa isku dabcan isku danaysiga iyo weliba daacadnimada oo ku yar tahay taasi cid nagu eedi karta ma jirto waayo tirkoob markaasi ku saabsan xiriirka dhabta ah waa kuwa markaasi murugada markaad fiiriso sida markaasi loo saadalina sida markaas wax loo q- sheegayo xiriirada aysan markaasi samaynana inagoo ay isweydiinayno inay sii jiri doonaan waxaana run ah in ay markaasi tuhun ay- aan ka qabno inay sii jiraan amase uu sii jiri doono in xiriirkaas uu sii jiro haddaba si ka duwan sida markaasi nala eh, dabcan nala moodsiiyey jaceylku wuu si uu dabcan waa ku uu jiraa wuuna jiri karaa in ka badan inta markaasi uu u malayna qofka u ma- u malayn karo haddii aad markaas iska dhaadhiciso qofka adiga guriga kuu joogo mise nafsadaada markaasi eh, ku soo biiray inuu sii jiri doono in uu wuu sii jirayaa laakiin haddii aad markaas shaki uu kaa galo mise shaki uu kaaga jiro inuusan sii jiri doonin ma sii jiri doonaa lagu leeyahay cilmi baaris la sameeyey sanadkii labada kun labaiyo tobankii ayaa waxaa markaasi lagu ogaaday in afar boqolkiiba afartan lamaanayaasha ay isqabaan ama isqaba toban eh, gu- gu ay markaasi sheegeen inay si diiran ay weli isku jecel yihiin isla eh, cilmi baarista afartan boqolkiiba ragga iyo weliba soddon oo afar dumarka isqaba in ka badan soddon sannadood ayay markaasi tilmaameen inay weli eh, si daran isku jecel yihiin xiriirka weliba ama xariir weliba oo khatar balse waxaa jira astaamo tilmaamo ka ka bixinaya in xiriirkaasu yahay kusi dabcan ku isla haysta ama ku isla haysto ama ku isla socda ku isla jahan qaadayo eh, towfiiq leh oo wakti badanna markaasi jiri karo ama jiri doono waxaa eh, dabcan eegi doonaa bal waxa dhibaatada keenayo waxa markaas culeysyada keenayo waxa qofka weliba uu tilmaami karo markii laga hadlay dhibaatada iyo caqabadaha xoogan ee guriga markaasi ka dhex jira ama qofku ku ogaan karo waa labada qof markaas lagu kala qaadanayo haddii gabadha ayada markaas maskaxda ka dhaadhacsan tahay waa sida lagu tilmaama lagu sheegaye waxaa leeyahay haddii ayada ay rabto in markaas jiriirka- ji- jiritaanka iyo xiriirkaasi ama qoyska guriga sii jiro in muddo ah in waqti ah in intay rabto ayada dabcan maskaxda ay ku qurfulan tahay maska- maskaxda ay haysato waa uu sii jirayaa waqtiyo fara badan haba ahaadee ha sidoo kale ninka waxaa leeyahay haddii asagana markaas ay ka dhaadhacsan tahay iyo weliba markuu guriga soo galay markii gurigiisa uu ka maqan yahay, markii guriga uu joogo iyo markii caruurtiisa mareerkiisa uu dhex joogo haddii markaas waxyaalo fara badan uu u muuqdo uu arkayo in guriga jiritaankiisa uu sii jiraya wuu sii jirayaa laakiin haddii u muuqdo in gurigaasi uu markaas waxba uusan halkan ka soo bixaynin oo sidoo kale saansaan uusan ka arkin halkaas wuu ku baaba'aya waa noocyada markaasi laga qofka markaas lagu tilmaama lagu ogaanayo astaantan looga dhigay qofka inuu ka ogaa siduu ka ogaan karaa in xiriirkaasi markaas uu waari karo siina jiri doono sida markaas qofka ku ogaan kara in xiriirkaasi yahay kii la rabay ee ku saxnaa ee labada qof ay ku kala saxan yihiin gabadha ay ku saxan tahay ninkan uu ku saxan yahay wax si fiican markii la isla indheindheeyo ee markaas laba qof oo xitaa qofka marka asagoo qof kale kala hadlin mise qof kale kala sheekaysan mise qof kale uu diirada markaas uu kala saarin oo ku saabsan arrimaha xiriirka guriga dabcan marka ma- kama hadlaya xiriirka marka banaanada iyo sheekada kama hadlaya laakiin xiriirka gurigan ka hadlaya labada qof ay guriga wada joogaan hadaa ninka labada laba xaas u qaba iyo haddii hal u qaba iyo ha- haddii lagula qaba iyo haddii aad keliga aad tahayba ayaan ka hadlaya aniga waxaan ka hadlayaa halkan fiirinaya bal wax soo saarka fiican uu qofka markaas soo kordhin karo bal tilmaamaha qofka ay oo indhihiisa ay saari karaan mise tilmaamaha qofka asaga uu kusoo kordhin karo waxa gurigan uu markaas u muuqdo dabcan waxaa laga hadlaya ma ahan maxaa cunaa iyo maxaan ku seexdaa iyo maxaan fadhiistaa iyo gurigeeda masaxya ma ahan laakiin waxaa laga hadlaya waa higsiga fog oo qofku ka hadlayo waa higsiga soddonka sana waa higsiga afartanka sana waa higsiga kontonka sana waa higsiga gowowga waa higsiga marka caruurtaada marka ay ku garab istaagaan waa marka caruurtaada garbaha ay ku qabanayaan waa marka lagu leeyahay hooyo waa marka lagu leeyahay orod aabbaha waxa u qabo waa marka waxaas laga hadlayo ayaa laga hadlaya halkan waa marka fog oo qofka laga hadlayo waa marka qof uu ku- uu dabcan tilmaamayo aragtidiisa fog ee markaas ku aadan bal xiriirka laga hadlayo guriga ku saabsan inuu markaas sii waari doono sii jiri doono dhegeyste waa tilmaama ma ka hadlaya gabdhaha laga dhintay ma kama hadla waxaas ma aha laakiin waa kan hadda jira waa kan hadda markaasi labada qof ee markaasi miiska ay ku wada fadhiyaan mararka qaar ay ku wada doodayaan ku wada sheekaysanayaan ku wada hadlayaan arrimo fara badan ayaa maqli doontaa markaa dhegaysatana cid waliba waxyaalo fara badan ay uga soo bixi kartaa oo ay sidoo kale ay ka dhadhaysan karaan arrintan waxay dhammaan wada qusaysaa labada qof oo guriga wada jooga hadday tahay gabadha hadday tahay ninka waxaasoo dhan bay qusaysaa Eh, si ka duwan sida markaasi eh, dabcan haddii cid waliba ismoodsiinayso ama cid waliba eh, eh, doonayso inay isku dhaafiso waa mashquul waa markaasi madax xanuun waa dabcan cid waliba ay doonayso inay mashquulkaas iyo buuqaas faraha badan maskaxda aad iskaga farto haddana ogo wax lagu leeyahay waa mid markaas adiga ku sugayso waa mid adiga markaas ku taalo waa mid adiga cid eh, dabcan lagaa doonayo in xalkeeda iyo fikirkeeda iyo aragtideeda fog aad markaas oola imaato waxaa laga hadlayo waxaa fog waxaa laga hadlayo waa jiritaanka sida markaasi u dhaq- dabcan u dhaqantaan marka marka laga hadlayo bal fiir horta waxaa lagu leeyahay sidee marka hore u dhaqantaan marka adiga iyo weliba lamaanahaagu aad isqabataan is dabcan isfahan darrado eh, dhib ma dhib ma lahan oo labada isfahan darrada halkan ma laga hadlayo bal fiiri sidee isku dabcan u dhaqantaan marka adiga iyo lamaanahaaga aad isqabataan isfahan darra waa dabcan isfahan darrada dhib ma lahan marka xiriir joogto ay jirto mase marka xiriirka uu caadiga markaas ay u u sii socdo mar- markii mari fog laga hadlayo markii higsiga fog laga hadlayo qoyska muhiimadda waa sidee aad markaas dabcan iskula tacaashaan ama labada qof ay iskula tacaalaan bal halkan eeg waxaa laga hadlayaa sidee markaasi ee u dhaqantaan marka adiga iyo lamahanaaga aad isqabataan isfahandaradu dhib ma ahan waa marka xadir waa markuu xiriir joogto ay jirto waa marka xiriir fog uu leeyahay waa mar mustaqbalka uu aad u fog yahay meel fog uu ka ifaayo muhiimadda laakiin waa sidee sida markaad aad iskula tacaashaan labada qof ay iskula tacaali karaan xiriirka j- eh, xoogga leh eh, dani kama galo inuu markaas yaraado isku dhac eh, dabcan inuu yaraado isku dhac eh, sababtoo ah ma- eh, marar mar waliba waa un kii markaasi dhaca labada qof waa isqabtaan wuu dhacaa waa la kala gudbaa waa la isqabtaa waa la gudbaa waa la isqabtaa waa laga sii socdaa waa la- dab- arrimahaasoo dhan meesheeda looga gudbaa nin lagu magacaabo daniel welda wuxuu markaasi tilmaamaya nin markaasi eh, waxyaalo fara badan cilmi baaris fara badan ka sameeyey sidoo kalena ka qaatay shahaadada b h d-ga ee ka haysta xalinta arrimaha khilaafayska- waa khilaafaadka qoyska wuxuu tilmaamayaa wal- waxaa meesha laga fiirinaya waxay tahay keliya waa dabcan waa nin gaal ah waa nin markaasi aan muslin ahayn Waa dabcan wuxuu tilmaamayaa dhibaatada halkay ka taaganta meel waliba guri waliba aad tagto laba qof way isqaban karaan way haystaan laakiin xalkeeda qofka muxuu markaasi kula tacaalaya mise sidee markaas iskugu tabaabushaysanayaan xaaladahooda guriga marka ku s- ay ku saabsan tahay doorashada lamaanaha wuxuu leeyahay fiir doorashaha lama- doorashada lamaanaha waxay la mid tahay doorashada dhowr mushkilo oo qofka uu markaasi uu faraha la galay mise xalkeeda uu doonayo in marka hore marka x- uu uu ka soo baraandego mise marka hore uu soo fiiriyo mise marka hore uu soo indhindheyo looga soo sheekeeyo dadka markaasi waxgaradka eh, arrimaha markaasi soo indhe- soo- soo arkay soo faraha lasoo kut- soo- lasoo galay soo gubtay waxaasoo dhan waa muhiim laakiin ma jira lamaane aad markaasi la dagaali doonin xaqiiq dabcan a- a- ka xanaaqi doonin waxaa laga hadlaya fahan waxaa laga hadlaya fahan waxaa lagu leeyahay ma jiro lamaane aadan la dagaali doonin aad ka- dabcan aad ka xanaaqi doonin oona aad markaasi ka caban doonin dindabaan waa garanaysaa gabar cabanayso nin cabanayo waxyaalaha dhan waa laisu arkayaa haddii runta laga hadlo dagaalku wuu wanaagsan yahay cilmi baaris ayaa taasi qabtaa in lamaanaha ee saddexda sano ee isdagaal ee dabcan aysan isqabanin isdagaalin waxaa leeyahay wax baa u qorsoon oo caafimaadkooda ma caafimaad qabaan oo qof qof kale laga yaaba inuu weli cuqdad u qabo mise caafimaadkiisa uusan wanaagsanin oo wax waliba qofka kala hadlayo inuusan markaas dheg jalaq uusan u siinaynin afkan uusan u furaynin laga yaaba qofkaasi inuu cuqdo nafsi xitaa qaba laga yaabaa in gurigaasi laakiin uu saas uu iskaga sii joogo wuu jecel yahay laakiin ma doonayo in afaaraheeda faragelinteeda ku saabsan gurigaasi inuu faraha la galo waa la isqaban karaa waxaa laga hadlaya fahan laba sano ma ahan laakiin saddex sano waxaa leeyahay cid aan isqabananin cid aan markaasi hadalla aan is- isla gaarin cid aan markaasi farta isla gaarin cid aan markaasi indhaha laisku gududanin cidna markaasi waan baxaya waan tegaya lagu dhihinba waxaa lagu leeyahay haddiiba saa lagu dhihin waxaa leeyahay wax ayaa markaas halkaasi ku qarsoon oo weli halkaas wax ayaa markaasi qabyo ka ah oo halkaasi caafimaad saxa kama jiro caafimaadka saxdan wuxuu imaan karaa markii wax yar markaasi laisfahmi waayo laisqaban waayo laakiin fahitaanka oo dabcan fa- fahin- oo dabcan laisfahmi waayana waa cid weliba waxa keentana qof qofaa keenaa haddaba waxaa laleeyahay laakiin hadalkiina daaqad yuusan ka bixin oo adiga labadiina keliya bal ha isku ekaadaan oo sheekada caafimaadkana halkaas uu ka imaan karaa markii la- labada qof ay isku qalbifiyooda qalbifiyow halkaas uu kasoo dhexbaxo uu kasoo dhex jiro waxaa cid weliba ay dareemi kartaa in ay markaas si naxariis ee sheekada ay ku wadan karto si naxariis howde howlaheeda uu ku wadan karo qofka ama labada qof ay ku- ay ku kala wadan karaan oo shaki sidoo kale usan ka jiri karin laakiin haddii markaas caafimaad darrada meesha ka imaato waa caafimaad darrada laga he- laga hadlayaa in saddex in labada qof ay isqabanin oo sidoo kale guurkooda markaas wax badan uu ka qaldan yahay wax badan uu ka jira waa loo baahan yahay oo waxaa leeyahay caafimaadka ay ku jiraan in mararka qaar indhaha laisku gududiyo in marka qaar la kala cabsado dabcan ninka qaar uu mar buu cabson karaa haddaad ogeen Waxaa- hadda ka hore halii sheegay eh, in eh, ninka um, eh, hadda ka hore gabar ay indha inta u gududisay dabcan waa xaaskiisa waa gabadhiisa Een, caruurna way u haysay oo guri ladan guri barwaaqaysan caruur hadee markay udhex jiraan ma aha in qofka hanti iyo maal waxa u haysto maaha laakiin markaan ku leeyahay guri ladan guri barwaaqaysan ayuu u- ayuu ahaa waa caruur halkaasi joogaan afar cunug ayaa lagu tilmaamaa mar qaar marka inay gabadhaas ama shan- shan inay haysatay inta udhexaysay waxaa marka laga hayay dabcan asaasaantiis iyo way ku way ku wareertay markaas sanka la raacday ninkii Eh, dabcan haddii afna ma ahan gacanna ma ahan sankay la raacday ilan markii lagu leeyahay sankii la raacday dumarka ayagan ba saaqaanaane ninkii ba u ku wareera gabadha afkeedu fahmi waaye Een, maalmo fara badan ba aysan la hadlin laakiin sankay kala hadlaysa gabadha markay dhahda waryaahee gurigan mas-uuliyaddiisa reerkiisa adiga qaadaye ma lagala wareegaya mise halkeeda taagnaanaysa isaga ku waday haddii mar haddii saas ninkii gala shaki baa gale bismillah buu dhamxe sheegaysa gabadha dabcan waa arrin markaas gabadha ay ayada fahmi weysa ninkeeda kadib ay ku qabatay oo dabcan waxay ku- ee, waxay ku qabatay ma aha eh, gabar iyo dumar waxa ma aha laakiin runta ay markaas indhaha u saartay waxyaalo fara badan ay markaasi aragtay oo sidoo kale in badan ka gaaminaysay laakiin markii dambe indhaha u saartee markii dambe waa uu cabsooday wuxuu ku dhahay wareerkaba dabcan cabsi maaha gabadh uu ka cabsoonayo laakiin wuxuu u cabsoonaya gurigaasi burburkiisa gurigaasi dhibaatadiisa gurigaasi qaylidiisa inay markaasi dibadda ama banaanka ay u baxdo taasi ayaa keenta marka inuu xil markaas uu is- nin caadi iska noqdo oo si xasilooni ah guriga xilihiisa iskaga imaado sidoo kalena wixii markaasi loo baahdo wixii markaasi sheeko ah wixii arrimo ah laiskugu qabto in sida saxda ah looga hor marka dambe uu ku yiri walaalay tan waa taladaada taydana ta sug tan waa taladaada taydana sug ayaa markaas sheekada ay ku wada socotay Eh, dabcan intuu sug ku lahaa taladiisa dabcan waa tan waa taladaada wuu dabcan ula jeedaa tan waa taladaada waa waan ku dhaqaaqaya waan ku shaqaynaya laakiin ha ku sugnaato keliya guriga yaysan banaanka u bixin howlahaada iyo wixii anigana dhexmaraya guriga ha ku ekaato wixii canaan ah aad ugu dhex canaanayso guriga ha ku ekaato laakiin waxaan ula jeedaa tan waa taladaada teedana sug dabcan waa arrin markaas cid waliba ama gabadha marka maskax iyo aqli bay lahayd way fahantay oo waxay ula jeeday dabcan hadda guriga aad u canaananaysa ay igula dagaalaysa ay igula buuqaysa ay igu aflagaadaynaysa mase waxyaala qaar um, eh, labada qof ka dhex mar- ka dhex dhici karaan tan waa taladaada oo taladaada waan qaadanaya intaan guriga joogo laakiin taladeeni sug waxaan wuxuu dabcan ula jeeda ninka oo talada guriga adiga ha kuu ta- ha kuu taalo oo wax waliba waan markaasi waan qaadan karaa waana fahmi karaa laakiin haddii mar banaanka dibadda ay tagto dabcan suuqyada ha igu canaanin ha igula buuqin ha igula dagaalin oo ha idhihin carruurtaadan kuu dhigaya oo sidan baa tahay oo qeyr mas-uul ha idhihin way fahantay ma maya taasi ma aha taladaada waan ka dambaynaya teedina waad ka dambaynaysaa dabcan waa markii guriga laga hadlayo dabcan ninka waa laga yaaba asaga markii fahankaasi uu iska si gaashaamanaya wuxuu sii gaashaamanayaa oo gaashaankiisa aad u sii adkaysanayaa in hadhow dibadda banaanada waxbal isan kale aysan uga imaan gabadha qaraabadeeda ayadaba gabadhan laga yaaba marka intay xanaaqdo ama banaanka laysku qabto in markaasi afka layska furto marka tan waa taladaada teedana sug waa midda markaas qoyska mararka qaar lagu kala wado Eh, laakiin waa ninkii markaas garaadkii maskaxda leh oo keliya fahmi karo wadi karo xiriirka guurka oo xasilan dabcan waa markaa fahmi karto oo laga hadlayo aan lamaanaha labada qof oo guriga wada jooga labada qof oo guriga een, isku fahansan wada socon kara een, sidoo kalena isla qaad- isla jahan qaadi karo haddaba fahan xiriirka guurka oo xasilan caafimaad qabo muranka ama eh, dabcan waa muranku a- ama eh, astaan xoog leh usan u lahayn balse waxa uu- dabcan eh, waa wax markaasi caadi ah oo tusayso in xiriirku uu badqabo oo markaasi caafimaad qabo xasiloon yahay muran iyo buuq uusan ka jirin lamaanayaashuna fariidadka ah ama labada qof oo fariidada ah ama gabadha fariid- fariidka ah ama ninka fariidka ah waxay markaasi xoogga saarayaan xalinta dhibaatooyinka ee markaasi qof waliba ama qofka qofka kale oo markaasi maw- dabcan uu ku wareerinayo ama qofka qofka kale uu dhibaato hayo mise qofka qofka dhibaatada uu ku hayo sidii markaasi xalinteeda wareerkaas iyo wareerka faraha badan ka taagan ay markaas u dabooli lahaayeen daaqana uga- daaqadana uga tuuri lahaayeen dhegeyste wax halkan lagu soo koobi kara ma ahan wax halkan yuusuf kusoo koobi kara ma ahan wax adigaa soo koobi karta ma ahan laakiin qodobada weli way badan yihiin oo buug fara badan ayaa ma- ama buugag fara badan ayaa markaas laga qoray dad markaas taq- eh, dabcan waxyaalo fara badan usoo kuurgalay waxyaalo fara badan soo ogaaday ayaa haddana waxaa markaas marka aad fiiriso nidaamkan hadda qaabka wax loo sharxayo ama qaabka wax hadda loo sheegayo iyo weliba nidaamka iminkan dadka ay ku dhaqmaan eh, ama dadka markaas soomaalida ama bulshada soomaalida waxaa markaas arkaysa inay weliba waxa hadda tilmaamaya ee aad markaas uga turjumayso oo aad uga hadlayo waana waxa markaas laga hadlaya lamaanayaashu f- labada qof oo fariidka ah ninka fariidka iyo gabadha fariidada ah waxay markaas xooga saaraan xalinta dhibaatooyinka ee markaas qofka qof kale uu qabo mise qof qof kale jahwareer ku keenayo mise qof qof kale xanuun ku keenayo sidii markaas caqabadahaas gabadha fariidada ah uga saari lahay ninkeeda ninkana gabadha dhibaatada haysasadoo uga saari lahaa waa mar haddii ay mu- dabcan mushkiladda ay xaliyaan waa in ay markaas iscafiyaan wixii markaasi eh, dayacaad ah wixii markaasi eh, labada qof ay isku ay- ay isku bartilmaameysanayaan waxaasoo dhanna meesha iska saaraan iska ilowaan dhegeysta waa ku maasantaha sida quruxda badan oo la socota una dhegeysanaysa dhegeystayaal barnaamijkiina waa barnaamijka arrimaha qoyska dhegeystayaal oo qabiis waliba halkan aan ugu talagalay dhegeystayaasha inaan si wada jira halkan aan uga gorfayno dhibaatada iyo marxaladaha iyo cala- iyo culisyada faraha badan markaasi taagan halkay aan kasii aanbaqaadna dhegeystayaal oo waxaa dabcan een- een iyadoo meel fiican inoo mareysay ee warkii naga soo kala dhexgalay waa hagaag dabcan arrimo fara badan saaka ka hadlaynay haddaba lamaanayaasha dabcan kuwa fariidada ama qofka fariidka ayaan ka hadlaynay dhegeysa bal waxa mar waliba marxaladeda ama wax waliba qofka marka kale uu xal u heli karo saana saar- soo dabcan uu soona saari karo qofka kale way isfahmayaan wixii markaasi dhacana halkaas ee looga gudbaya lagula xalinayaa cabirka dhabta ee xooga xiriirka ah ama qofka marka wax waliba uu ku cabiri karo markii ay imaato xiriirka qoran- dhanka qoyska war aniga xa- war dabcan kama hadlaya xiriirkan eh, meelaha markaasi habeenkii laisla soo jejeeda iyo beelaanadan iyo telefoonka lacag laan iga aha iyo waxa ma aha dad waxaan ka hadlaya dabcan guriga isla wada joogaan oo mm, ah, aan kala fogeen dadkaasaan ka hadlaya dadkaasi oo dabcan kaar waa iga go-ay sansan kama hadlayo laakiin dadkaasaan ka hadlayo dadka guriga wada jooga afkooda kaarka u ah mushkiladooda xaalad dabcan xal- xalkooda u heli kara in afkooda ay markaas iskaga cilbaxaan Ah, sidoo kale waa dabcan waxaan ka hadlayno waa fahanka waa cabirka dhabta ee xoogga xiriirka ah markaas ay ku salaysan shakhsiga ama labada qof ee guriga markaas wada jooga waa marka xiriirku waa marka laga hadlay kun dhaqsaha leh oo aad markaas dib ula midoobi karto odaygaaga mise xaaskaaga oo sidoo kale laga hadli karo xaajada waa dabcan halkan arrintan waxay daba socotaa markii laga hadlayo wixii mushkilooyinka dhibaatada iyo marxaladihii markaas laga soo gudbo qof qof- qof kale uu fahmo waxaa laga hadlaya waa lamaanayaasha fariidada qofka fariidka ah gabadha fariidka fariidada ah iyo ninka fariidka ah wax waliba way sixi karaan wayna xadin karaan wayna fahmi karaan waana markaas laisku dhowl cadeyn kara wixii wixii dhacana halkaas lagu dugaya looga looga gudbaya loogana xal- dabcan xalkeeda la- cid waliba kasoo kala qaadatay laakiin cabirka dhabta ah ee xiriirka marka laga hadlayo labada qof ee si dhaqsiyaha isku fahmi karo isla midoobi karo haddana waa odayga iyo iyo gabadhe waa odayga iyo weliba xaaskiisa kadib markuu uu khilaafka dhaco lamaanayaashu xiriirkooda xoog uu leeyahay maxaa dhacaya bal ka waran waa markii xiriirkan marka hore loo soo fi- loo- loo soo indhe-indheeyey loo soo fiiriyey oo qofku markuu ka meel fog uu ka arkay waa marka laga hadlayo lamaanayaashu markuu xiriirkooda xoog uu leeyahay laga hadlayo waa markee waa markii qofkan uu ka hadlayo aayaha mustaqbalka fog uu ka hadlayo afartanka sano lixdanka sano iyo gabadhan uu ka leeyahay dabcan danta iyo weliba guulaha markaas doonay- eh, doonayo in qoyskan uu markaas gaala- kala gaaro waa kuwa markaas dhabta laga hadlay isqabashadu eh, kadib maxaa dhacaya ay iska buraarugayaan ee qof qofkan uu fahmi karaa wixii xalay dh- dh- dhacay dhacay balse dhici maayo maanta ama ma- dabcan maalintaasi habeenka laga hadli maayo dabcan ama qofka habeenka kama hadlayo wixii dhacay wuu dhacay oo beri cid soo hadal qaadayso ma lahan dabcan waa isku cid waliba isku bareerayaan wixii markaasi dhacay oo cid waliba miiska isku soo saarayaan berina waa laga gudbaya oo teeday ama cid waliba teeday qabsanaysa waa wakaasoo howlihii la kala qabsanaya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ayaa dhegeysanaysaan qodobada kale ayaan sii gudageli doonaa dhegeystayaal bal arrimaha markaasi ku saabsan aanan dabcan saaka diirada ku saaran kaga hadlayno qoyska iyo weliba waxa markaasi cid meel fog laga doonayo labada qof inay isfahmaan waan guursaday guurso waan dhalay dhal ma ahan arrinta laakiin waxaa laga hadlaya mustaqbalka fog dhegaystayaal meelaha markaasi dhowdhow ma ahan laba sanaan qaba iyo hal sanaan qaba iyo saddex sanaan qaba afar sano waan waan kala baxnay waan kala tegnay laba cunugaan isku dhalnay howlahaasi ma aha tan way ka weyn tahay way ka duwan tahay laakiin baahidii dantii markaasi shalay laisku soo aroorsan laisku guursado waxaas dhan waxaa ka horeysa marka qofka hore inuu markaas higsi uu leeyahay fi- higsi fog ma ah mid markaasi saddex sano iyo la- doorashadan iyo intan inta sanaan shaqeynaya inta contract ay ku egtahay waxaas ma ahan waaqica dhabta laga hadlaya halkan dhegeystayaal haddii markaasi cidda reerka waaqic uusan ka dhex jirin dhabtan ay ka saadhex jirin dabcan waa dhibaatada markaasi ay leedahay qaybta kale aan gelayna dhegeystayaal waxaa hadda halkan dabcan eh, sidoo kale eh, dabcan cilmi baarayaashu ka hadlayaan kana digayaan dhegeystayaal waan tilmaamaynaa dhegeysta waxaa laga hadlaya waa afartanka sana waxaa laga hadlaya waa kontonka sana waxaa laga hadlaya waa lixdanka sana waxaa laga hadlaya waa xilliga aaska qofku markaas eh, agtiisa isu kala goboodaan ama iska- oo qofka qof kale uu xitaa uu ku biltamay mise ay ku- ay leeyihiin ay dabcan aniga maad anagaa ku xabaalaya anagaa ku xabaalaya heer heer halkaas laga gaarayo yacni wanaagga laisku muujinaya laga hadlaya halkan laakiin waxaa ka hadlaysiin waa meelaha dhadhow iyo lab cunug haddaa i dhashay waxaa laga yaabaa inaan sahmi wayno oo kala tegnayo waxa adag ayaa kuu dirsaday war adiga fihi- fahan waxaa laga hadlaya fo- meesha fog laga hadlaya arag arag waxaa laga hadlaya fog waa inaan labada qof iyo xiriir isla gaaraan anigaa ku xabaalaya anigaa ku duugaya anagaa ku xabaalaya anagaa ku duugaya anagaa ku xabaalaya inay heerka isla gaartaan inkastoo dadka qaare dhibashada ayba- ayba ka cararaan laakiin war heerkaasa la gaaraa heerkaasoo guriga lagu maamulaa lagu masruufaa oo lagu wadaa nolosha hadee saas ku socotana wax waliba caadi ku sii haanayaan laakiin halkan maxaa daba socda labada sano saddex sano afarta sano maxaa daba socda bal halkan eeg ayadana waa la daba dhigay waxaa leeyahay cajiskii weliba kale isku xiiso dhucuhu dabcan waa labada qof oo isku- dabcan xiisihii iyo howlihii war- waa caqabad weyn ama ayadana markaas bulshada ka dhex taagan iyo weliba qoysaska ka dhex taagan iyo weliba aad iskugu hayn laba xiriiryasha dadka waaweyn markii la fiiriyo dadkii da-da hore dabcan tan way kaga duwan tahay laakiin jiilka wuu- iminka wuu isbedelayaa xiriirka weli dabcan qoyska markii la fiiriyo cajiska fara badan arkaysa ee kala du- aad- kala duwanaansho fara badan arkaysa xiisihii faraha badnaa oo labada qof ay isku qabayeen oo hoos u dhac aad arkaysa dadka markaas een, hamuun isku qabin aad arkaysa war dabcan labada qof oo hamuunta maxaa ka qaada haddii labada guri laiskugu imaado dantaada keliya ma aha waxaa la fiirina danta gabadha la fiirina ninkana waxaa gabadhan waxay fiirinaysaa ninka dantiisa fiirinaysa labada qof laba danta ay isku fiiriso ayaa markaas marnaba xiisa aysan ku kala dhacin laakiin haddii markii dantii la gaarayba la kala dhaco la kala xiisa dhaco waa tan hubaa la-aanta ay dhibaatada labada qof ku keeni karto oo sidoo kale lagu leeyahay cajiska iyo weliba xiisuhu halkaasu ka bilaabma oo waa meesha ugu horeysa farta lagu fiiqayo muddo kadib maxaa dhacaya muddo kadib guurka waa wax sahlan dhegeysa labada qof markii laga hadlayo ee ay galaan xaalad hubaal la-aan ah oo markii laga hadlayo labada qof ay isku fahmi karaan kaga doodi karaan kaga hadli karaan ee, dabcan cajisadana markii la fiiriyo bal halkan aan wada eegno waxaa laga hadlaya muddo dabcan kadib ah guurka labada qof way- waa wax sahlan labada qof way isfahmi karaan labada qof isfa- isfahmi karaan laakiin waxaa laga hadlaya waa qeybta dhow laga hadlaya waa midda cajiska kadib waa wax sahlan in labada qof markaas ay galaan xaalad hubaan la-aan ah iyo weliba madmadow oo oo taasi oo wax weliba ay noloshooda ay soo noqnoqdaan ama ay ku soo noqnoqdaan haddii labada qof haddii markaas cajiska wax walba uu soo noqnoqonaya haddii xiisi u dhacna wax walba uu soo noqnoqonaya lasii qiyaasi karo in cajiska ma aha ee in markaas aan xiiso lahayn labada qof ee xiiso isan isku qabin xiiso lahayn dabcan xiisaha waxaa keena labada qof oo sheekaysta xiisaha waxaa keena labada qof oo isku dhowlacadi xiisaha waxaa keena arrimaha kuwa danta iskaga hadlo waxaa keena sheekooyinka faraha badan xiisaha waxaa keena caruurta sababtaa keena xiisaha waxaa keena labada qoys oo la- aad markaas iskugu nugul dabcan waxaa keena xiisaha fara badan laakiin labadiina keliya hadda isku ekeetaan oo isku qotontaan wax waliba oo sidoo kale haddana wada sheekaysaneen oo haddana wada kaftamaynin oo haddana xiisa fara badan labada qof aysan isku qabin oo arrimo faraha cidda wixii waay waayadii hore xataa qofka aysan uga sheekeynaynin war qofkan waa qof dumar ah waa qof u baahan sheeko waa qof u baahan markaasi in laga dho- dabcan dhoola cadeynteeda si mar waliba aad aragto oo xitaa mar qaar ay kugu dabcan ay kugu qabsay ku dhaad maanta imaa sheekeynin oo labad maalin imaa sheekeynin oo berahan iima sheekaysid war waxaa arkaysaa qoysku leeyahay ni- maxaa nin wax kale ma ahan ee wax isku haysta ma lahan cunadii ma ahan em, fadhigii ma ahan wax la isku haysta ma ahan gabar baa ku leedahay waxay ku leedahay dabcan ninkan nin xidxiran waa iima sheekeeyo dabcan waa fahmi kartaa markay gabadha ku leedahay dabcan mararka qaar gabdhaha hooyaha ku- ay ku xanqartaan oo ama ku xa- eh, ku xanq- isku isku xanqartaan oo ama, eh, xal- xanta maal lahaa isku xanqarsadaan oo hooyo waxay ku dhahdaa ninkan nin furfuran maaha nin sheeka badan maaha nin markaasi maaragtay firfircoon ma aha waa nin markaasi qamqam ah waana xanxareer haday gabadh markaas waa ku dha dhibaatada leedahay war adiga reer war dhinaca ha noqonin xitaa haddaa sheeko aqaan buugaag waxaa jiraan sheekooyinka ah oo markaasi naxariista ka hadla dabcan markaan ka hadlaya naxariista qoyskan ka hadlaya waa buugooyin dabcan cajiib ah oo wax waliba gabadha maanta xiise fara badan aad uga jeedo war shay yar oo qodob yar baad uga dhigi kartaa oo laba saacadood ama laba eh, eh, saddex saacadood aad uga hadli kartaa waa qodob yar oo kaga hadli karto dhegeysta ay ku dhigas- eh, dabcan ku- ku dhisan qoyska sidii markaasi loo wanaajin kara bes waa hal shay oo keliya waad quruxsan tahay bes ee maanta toobi uga dhigi kartaa oo oga oo sharxi kartaa haweenkaasna laba maalmood saddex maalmood oo keliya uga sheekeyn kartaa intaasoo keliya ayaga markaasi naxariis u arkaan intaasoo keliya ay wanaag u arkaan ada laba saacadood ay kugu filan ba ama hal saaca kugu filan ba waxaasoo dhan laakiin cilmi baarista khubarada waxay leeyihiin waxaasoo dhan waa far- fara badan laakiin waxaa lagu leeyahay haddaa soddon daqiiqa si sax aad ugu sheekaysataan ayadana waxay ku sheekeynaysaa soddon daqiiqa waxaa soddon daqiiqa markii soddon laisku darana waxay noqonaysaa hal saac hal saac baa inaga inagu filan oo waxaa markaasi noqonaysaan dad markaasi howlahooda isfahansan oo isku dhoola cadeynayo oo isku xiiso qabo isku dhegdhegaya noqonaysa laakiin waa la kala horeeya ninkii u horeeya gabadhin way dambeysaa wax kala socda ma lahan war haygu dhicin xagga iga duruq waa sheekada taagan dabcan waa labada qof oo guriga imagine ku wada nool ogow war haygu dhicin xagga iga duruq hayga dhic haydaaran adigana sidan iyo sidan waxaan oo howl aan loo joogin waa laba qof ah oo ma- dabcan oo gabar iyo wiil isku xogaan miya sida qaar ay dadka sheegaan oo da- maanta isdaba ordayaan oo isdagaalayaan miya Mm. dagaalka waa loo baahay maraqase hore aan kuu sheegay laakiin waa- laakiin waa markii xilk- waa waqtigeeda markii la gaaro laakiin waa tahay dhegaystayaal marka la fiiriyo waqtiyada markaas sida oo kale la qiyaasayo oo ma- qof waliba ciddu ay qiyaasi karto cajiskaas ku xakiinaya dhibaatada xakiinaya qofku fahmi karo labada qof xiisihii maaha sidaas inuu kusii socon karo war waxaa loo daahnaya marka xiisaha inuu is- iska sii jiri karo marka qofka laga yaabo gabadh inay cajisan tahay haa la fahmi karo haa sax markaas waa caadi markaas waa sax marka mashquulsanta gabadha laga lahaa laga yaaba laakiin marar qaar xitaa waxay ku leeyihiin meel fog oo wad- isku day inaad sheeke- sheekada uga- uga gaarsiin karto adigoo fadhiga farta iyadoo jikada fadhi- ay ku jirto iyo iyadoo qolkeeda ku jirta ama howlaha markaas guriga how- isku da- mashquulsa waxaas mashquulkaasi faraha badan ku jirta lagu leeyahay inaad isku day ku- inaad isku- isku day inaad sheekooyin halkaas u u marin karto marka la fiiriyo waqtiga markaasi ka baxay shaqada iyo weliba shaqooyinka dheeraadka ah ee markaas ujeedadu ay tahay mase ay ujeedada ay tahay in dakhli dheeraad ah laba laba qof ay ku heli karaan mise laba qof qof kale uu ku heli karo mise qoysku doonay inuu kusoo kordhiyo waxaa muuqa waxay markaasi muuqataa inay adag tahay sida markaasi mataanka ama mataanada ay markaas ugu xirnaato oo aad marka waqti markaas aad u hesho dabcan waxaa rarka qaar waxaa laga yaabaa inay ho- shaqo maanta kasoo baxaan shaqo kale ay sii galaan mise howlo kale markaas ay sii galaan qofka markaas daalan maskaxda ka daalan oo hadal aan rabin oo aad u daalan oo aad u caburan oo markaas xubna xanuun jir dabcan korka dhan xanuuna maanta dheeg taagnaa maanta shaqo fara badan ku jira laga yaabaa sidii reerkaasi uu ku masruufi lahaa masruufkeeda waxaasoo dhan uga fakiraya waa sax fikirkiisa heerkaasi ay gaarsiisteen sidii markaasi laakiin waxaa uu leeyahay waxaasoo dhan waxaa kaaga qiimo badan kaaga wanaagsan masruufkaasi sheegay keli a usoo qaban karta maalintaasi saacada kelina aad gurigaada ku- ku noolaato waxay kaga farax badan tahay le ee kaga naxariis badan tahay ee sidoo kale kaaga jeceshahay markaad gurigaa aad u joogto oo markaa shaqo kasoo laabato ee kugu xisaabtamayso ee kugu baltamayso leedahay waqtigaasoo shaqada kasoo laabanaya wuu daalan yahay bal anigana guriga aan kaga sii horay mise guriga aan sii joogo oo howlihiisa ah, cunada iyo macmacaankii sheekada iyo dabcan wixii aan usii diyaariyay fadhiga waa muhiim waa shayga keliya gabadha ku xisaabtamayso waa gabadha keliya shayga ee aad u jeceshahay oo aysan rabin in ninkeeda uu kasoo daho in ninka maxaas kale uu ka aado in meel kale uu kasoo marmaro waxaasoo dhan kama laakiin waxay rabtaa markuu toos shaqada uga soo baxo in toos guriga uu u imaado waa tan keliya ay dheerato ilaa xitaa usan u sheekeynin waxay kaa rabtaa inaan gurigaasi ay ku dadaabato keliya ay ku araragto yuulaba inay maaragta maanta dharkaada ay ku mashquul ay ku noqoto oo xitaa dhar ay dhaqi rabin ayaa isku daysaa inay intay ah, dabcan eh, ah, soo qaado ay dhaqdo ayadoo halkaasi kaaga sheekeynayso weliba wax maasha allah waa sida hablaha ee rabaan ay ay daney- ay daneynayaan ay jecel yihiin laakiin iga durqiyahay daaran iyo war iga soco iyo sidan iyo maxaa iga rabtaa iyo hawshaasi ma loo baahno hawshaasi ma la doonayo adeer ka fogo hawshaasi ku leeyahay waa sax waa tahay dabcan markaa fiiriso hadda waxaa laga hadlayo waxay markaasi muuqanaysaa inay adag tahay sida markaasi labada qof waa labada qof oo mataanka labada qof mataanaa isla ah waa gabadha iyo ninka dabcan hadda marar qaar waxay sida khubarada markaasi sheegayan tilmaamayaan laba qof markay aad isla iskula joogaan xitaa way isku eg ekaadaan Eh, gabadha waxay arkaysaa ninkeeda ay fiirinaysa indhaha ay ku qabanaysa waxay arkaysaa ninkeeda u eg ayada Wa- dabcan waxaa keenaya waa iska horbadashada waa is araggaas maanta ay is arkayaan oo shalay isla joogaan sanadkii isla joogaan laba sane isla joogaan afar sane isla wada joogaan toban sane wada joogaan labaatan sane wada joogaan afartan sane wada joogaan markaas gabadhii waxay arkaysaa ninkeeda oo u eg eg ayada oo oo u muuq sida yani u sharaxanta markii kuyo qofka u- ma- u- soo qaado muraayadda uu soo qaado qofku isku fiiriyo asigun baa is eegayso ma ahan waxaa laga yaabaa qofka inuu ishii wax ka qabo inta wax ka qabo inta daanka wax uu ka qabo mise wejiga wax uu ka qabo muraayadaasu keliya isku eegaaso isku fiiriyo gabadha waxaa way fiir ninkeeda fiirinaysaa leeyahay waa sida markaas oo khubarada kuwa cilmi ba- cilmi baarayaasha tilmaama ee lamaanayaasha ay sheegayaan waxaa leeyahay marar qaar waxay tilmaamaysaa gabadha inay ninkeeda u egtahay ninkan wuxuu arkaa gabadha inay ayada u egtahay dabcan dabcan waxaa keenaya waa is- dad- dabcan dad qalbigooda isku fiyow oo aad markaas isku dhexgalay oo aad iskugu dalqa- iskugu danqanaya aad iskugu naxariisanaya did isfahmayo keliya ay markaasi noqonaya waa shayga muhiimka ah labada inay noqdaan oo markaasi xiriirkooda caadiga ah oo oo dabcan markaad fiiriso waa arki kartaa labada qof sida iskugu yihiin ayadoo xitaa dad waayeelo ah anigaaba indhahayga saar aniga yuusuf ah laba qof oo waayeel ah oo ku leedahay war xaaji cimraan war xaaji heblow war xaaji sidan dabcan waa hooyadii halkaas waa waayeel halkaas fiir- maanta aabihiin wax ma siiseen wax masaan siiya war gabdhahan dabcan waa qof waayeel ah lagu kakaci laadahay ushii bay wadataa duqi oo codkii saara sirita ee maanta oo leedahay duqa kama warhaysaan ma haye eh, kici ilooda duqan soo baridanaya dabcan waa hal guri ah laga degay laakiin laga yaabaa in hooyada banaanka ay fadhido duqana markaasu guri ku jiro markaasu guriga ugu tegaysa waxay leedahay war xaaji ibraahim see tahay waan fiican xaaji batuulo aad baan u fiican see tahay adiga ayay xalay waa yar qufacaysay waa maxaa ma riraxya ma kugu kacda mise waa limonia iyo mise brukete maxaa qufaca muxuu ahaa war waa waayeelnimada waayo qufaca waa iska yara qufaca niski markii la gaar waa sheekaysanaya wakaa qof sheekada qufacooda ka bilaabatay waa laba qof oo waayeela soo maaha adigina inagoo isfahmi kartaan oo aad u nugnugul oo aad markaasi xardun u ah oo sidoo kale si fiican u- u- iinu wada karin oo isku baahantihiin oo wi- iinan dhicin gabdhihii iyo raggii oo si fiican u tataagan waa leedahay daarna iyo ra- rag iga duruq iyo soco iyo waxaana ka dhex keen rag dadna waayeeladii baa isku- waa isbooqanayaan ayagoo da caruurtooda dhana ilaa waryaa kaale mukhtaar mukhtaar garabkii qabo duqa aabaha aan soo bareediyey laba qole laga yaaba inay ku kala jiraan mise hooyada in meel kale ama duqa in meel kale lagu daryeelayo lagu xanaaneynayo dabcan wees- inay way soo boqonayso ayadoo dhacayso oo- oo garbaha loo hayo ay haddana agtiisa fariisanaysaa oo leedahay war xalay waxba sooda gabdhihii may kuu meriyeen war dhabarka war maxaa waa ilgo-anta showsaaka quracda maa cunin war ga- xalay ma quracda ma keenta waa arkaysaa maxaa keenaya dabcan waxaa arkaysa gabdho kaloo yar fudud oo laga yaaba duqi inuu aad u weyn yahay gabadhina ay markaas ay haysato nashaad ay tahay ay firfircoon tahay duq maanta u qabeynaysa maxaa keenaya dabcan waa wixii ay isla soo mareen isla soo jabhadeeyeen meel wanaagsan waxay isla soo dhigteen qaab wanaagsan wax ay ku soo maariyeen isku dulqaateen isku naxariisteen naxariistaasaa haddan ballaaratay marka wixii hore isla soo maray ayaa hadda waxaa lagu bedelaya wanaag baa lagu bedelaya markii la weynaado ama labada qof markay aad u we- u weynaadaan waxa haddana halkaasi ka arkayaan caruurtii siday iskugu xiraan haddii aad aragto caruurtii isku xiran oo hooyadii aabihi isku xiran hooyadii aabihi ayaa isku fiyo hooyadii aabihi ayaa sax isla ah waa sidaa saxda ah sida marka qaar ay hadda ay ku tilmaamo dadka waa- xag radka waayeelada ay ku tilmaamo kuu sheegayaan halkan waxaa markaas leeyahay wax baa ka qaldan haddee wax ku dhahan wax baa ka qaldan wax baa ka qaldan marka tilmaamadaas loo baahan yahay laakiin intii la rabay in maaragtay laisla xarbiyo maaragtay la- xitaa rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh xaasaskiisa waa nabi moxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh xaasaskiisa wuu la ciyaari jiray wuu la kaftami jiray xitaa hadda ka hore dabcan waa garanaysaan een, gabadh yahuudad ah oo uu guursaday een, yaa waxaa naft u keeneen caaisho ee, radiallahu canha ayaa nafta u keeneen markaas u imaatay ayadoo isciilayso is oynaysa ayaa dabcan rasuulka u imaada waxay ku tiri rasuul allah sidan maxaa ku daara sidan isan iska reeb buu dhahay iska reeb ayuu dhahay dabcan waa fiir waa xaasaskiisa maxaa saan laba adoon waxay dhahdaa aniga saan iskaga raba gabar yahuudiyad baan ahaye een, mana hadli karo oo saan iskaga waa laba haddana waxa u tashana waa labada gabdhood xaasaska rasuulka ayadana tii saddexaad ahayd waxa dabcan ay le- dabcan uu leeyahay waxaa ku dhahdaa maxaa tihiin iniga agteyda maxaa ka tihiin aniga aad- waxaan ka soo farcamay nabi awogeen nabi buu ahaa aabayna nabi buu ahaa haddana nabi baan u dhaxaya oo xaaskiisa ahay iniga maxaad tihiin nabi ma tihiin nabina kamina soo far inti maxaad tihiin dabcan markaysaa ahayn maalintii baa ugu dambeysay inay gurigaa imaadaan ka carareen markaasuu rasuulku u imaada iyadoo qoslayso oo dholo cadaynayso aad u farxsan oo maanta muxuu dhawa farxsan maxaa rasuul allah wax sheekada aad ii sheegtaan maanta gab- een, caaisho iyo gabadha kale aan ku celiyay safiyo oo waan fiijiyay dhahday oo waan raacday maxaa sheekadaan u sheego keliya oo waxay ku dhahday maxaa tihin nin agtii maxaa ka tihin rasuul dabcan anin rasuul baa ii soo dhaxaa oo rasuulka salaatul oo een, nabi maxamed ah iyo sidoo kale aabaheyga waa nabi awowgeyna waa nabi iniga marka maxaa tihiin dabcan markay sheekada aragtay ay gabdhihii ay arkeen baxadha waxaan ila hadla hadalka afkayga inaan furo maba iiba ahaba sheekadaba dhan baa u xirtay eh, gabdhihii eh, xaasaskii rasuulka labadii way iska carreen way tegeen maxaa halkaa ka de- ka dareemi kartaa dabcan sheekooyinka waa loo baahan yahay in rasuulka dabcan in xaasaskiisa xitaa wax uu la qaban jiray uu la dabcan ula sheekeyn jiray uu la kaftami jiray uu la faricyaari jiray uu dhibi jiray dabcan dabcan waa dee ma- dhibitaankan ma aha mid yani in lagu dhufanayo iyo mid maaragtay qofkan la dilayo waxa ma aha dhibitaanka waxaa laya ayadoo yani howlahaas shaqahayso ayuu shaqada ka mashquulinaya sidan war waa shaqadan dhammeyn raba suka horta waan ku imaan dabcan howshaasaa loo baahan yahay in adeer rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyhi samayn jire maxaa ta adig war adiga maxaa tahay oo adiga leedahay naakaale iyo sadan iyo maxaa ma sameey uu hawsh iyo dagaal a meesha ku haysee ruuxa ma loo baana saaxib cilmi barayaasha hadda waxay tilmaamayaan sheegaan in lamaanayaasha si daran ay isku jecel yihiin bal fiiri halkan waxaa leeyahay oo kuwa si wada jir ah markaas igu- eh, dabcan iskugu raaxaysta ama kuwa markaas hawshooda eh, dabcan howlaha kale cusub oo mar waliba markaas reerka kusoo biro kusoo dhaco oo xiise fara badan ku yeelo qoyska ayay u noqotaa in xiisahaasi uu guriga ku- uu kasii dhex jiro ama uu kasii dhex jiro waa sheega keliya markaas laga doonayo in da- daryeelka uu markaas uu kusii waari karo kuna sii jiri karo s- kuna baaxad weyn uu ku- uu ku yeelan karo qoyska markii laga hadlay labada qof labada qof ee markaas is- een, ee xiriirka ka wada dhexeeyo oo laga leeyahay xiriirka war ani sheekada kama hadla xiriirka laakiin xiriirka qoyskan ka hadlaya kan oo labada qof isqabaan howlahaasi cusub mar waliba waxay markaasi wataan xiiso iyo weliba inay markaas een, niyad kac oo qofka weliba in niyadiisa ay kacdo in qofka niyadiisa wax wanaagsan ay kusoo dhacdo in xiise qofka in fikro fara badan sheekooyin fara badan wax badan ay maska- markaas maskaxda kusoo aruursamaysaa mase qofka uu dareensiin karaa qofka kale jiidashaduna waa labada qof oo lama- laga doonaya gabadha waa laga doonaya in ninkeeda soo jiidato ninkan waa laga doonaya in gabadhiisa uu soo jiito labada qof inay iska soo jiitaan lamanaasho waa udubka dhaxaadka qoyska ay ku wadan karaan dhibna dabcan dibna ha u hurinin oo wax u hurin kartaa gurigaada oo dabcan demb- dabcan qof kale oo dembiishi asaga u wata dembiishiisa hore ee jaceylka inuu meel iska dhiga dembiisha oo dembiil kale iska wato dabcan loo ba- looma baahno dembiisha aad wata xal ha kuu noqoto oo waxaad dhan aad ku aruursan karto wax waliba ay kuu qaadi karto oo midkaada adiga wax waliba aad ku ti- ku tijaabin karto wax waliba oo cusub aad la qaadan karto tijaabo waliba cusub aad kala geli karto wax waliba wanaagsan hadka a kala sii abaqaadi karto xiriirka eh, dabcan inuu dib u laabto looma baahno wixii marka hore kusoo waday kusoo kiciyo kusoo aad la soo ambaqaaday waa inaa markaasna aad la sii ambaqaadaa oo hadda dambiishaada marna aysan nusqaan noqonin haddii n- dabcan maanta nusqaan ka noqoto beri nusqaan noqoto ma laakiin waxaa loo baahan yahay in dambiishaada ay noqon karto in xiriirkii galgaceelkii muxabadii iyo wixii weliba oo qofka xiisaha kuu gelin kara reerkaada ay markaas ay kugu jirto oo aad ku qaadan karto oo in badan in yar in yar aad ula soo bixi karto aad ku markaas ku deeqi karto wixii adiga aad siisay ayaa haddana dib kugu soo celinaysa bal fiiri wixii adiga dambiisha aad oga bixisay ayaa haddana adiga kugu soo celinaysa adigii markay kugu soo celisay dambiisha aad ku soo celi- aad dabcan sii dhiganaysaa ama kusii gashanaysa waa hawsha sidaas wareegto u ah adiga wareegaas aa lagaa baahan yahay intaad mar intaad marayso wareegaas aad ku jirto ayadana way kuso- way kudaba way ku daba socotaa oo wareegaasi intaad gara- gadaal soo fiirinayso adigana gadaal ba- ay dabcan ay sii fiirinaysaa inta gadaal sii fiirinayso adigaaba soo gaartaba indhahaada indhaheedaas qabanayaan waaba isgaarteenba laba qof oo kala horey ma tihin laba qof oo indhahu ishayo labada qof oo ilaa war dadkan waa waa dad sidee waa dadkan haddaba arrimahaas aan dhegeysta barnaamijka ka hadlayna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal yoolka mustaqbalkan ka hadlayna dhegeystayaal barnaamijkan wuu sii socon doonaa ilaa khamiista kale hadduu eebaha raalli ka noqdo hadda halkaas aan ku joojinayaa ee dhegeystayaasha iminkan qaadka telefoonada siina bal fikirkooda aragtidooda bal mustaqbalka iyo iyo waxaa laga doonaya qofka hiigsigiisa in fog meel fog uu ka fiiriyo markii laga hadlayo dhismaha qoyska weliba qoysaska reerarka waxba markaas ay isla jahan qaadaan wax waliba qofka in uu usii baaraan dego mar hore ayaa markaas looga baahan yahay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiina subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan yuusuf bakada ee barnaamijkan ila socodsiinaya adigana aad ku maadsantahay sida qurux badan ii dhegeysanaysa iminka waxaa cid waliba waxay leedahay ku tir- eh, ku xisaabtamaysa leedahay warqaadka telefoonada maa la furo oo maana la- oo dabcan fursad muuna siiyo waa idiin siin doonaa dhegeystayaal waatahay dhegeysa raal noqde eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan bayni leeyahay qaadka telefoonada ayaa iminka dhegeystayaasha toos u siinaya si balba arrimahan fikirkooda arintoodan markaas ugu dhiibta dabcan fikirkaada dhiibanayso waxaa laga yaabaa in dad fara badan markaasi ay wax badan ka bedeli doonto dad badanna wax badan ay ka qaadan karaan oo keliya fikirkaada adiga u malaynin in adig keliya uu kugu qato ma dhegeysan dhammaan malaayiin fara badan ay dhegeysanayaan oo laga yaabaa in dhibaato fara badan ay haysato sidoo kale laga yaabaa in ay marka hore markuu guuriga mustaqbalka markuu yeelanayo in markaas sujaal uusan lahayn fikir u lahayn war fikirka laga hadlayo maanta waa mid afartan sano konton sano laga hadla mid saddex sano iyo wax laba sano kama hadla laakiin qaabkee nidaamkee hadda waxaasoo dhan barasho ma ay u baahan yihiin oo marka hore qofka muu ka baarantegay wadada markaas dariiqadee markaas loo raaci kara labada qof inay isla noqdaan qof wax isla jaan qaadi kara sidoo kale isla goosan kara wade- dariiqadana iyo sidoo kale ee, loo baahan yahay qofka inuusan xiiso go-in xiise ma loo baahnaa sheekadan in maanta berri ay ku ekaato Da- baahidii wixii isku goosa berri ma aha berri damba ma aha laakiin xiisahaas oo mid markaas sii jiri karo iyo sidoo kale sidii waxa isla qabsan karaan labada qof inay iska cajisaanna ma loo baahno cajiskana maxaa keenaya saaxiibayaal laba qof horta inay iska xiisa dhacaan sidoo kale cajis inay imaato maxaa keenayaa waa su-aasha meesha taalo dhegeystayaal waxaa arkaysa laba qof oo een, gabar intuu laba cunug ka dhalo kuleeyahay waxaa laga yaabaa inaan qofkan kala tegnaba nin dad kale oga sheekeynaya bal eeg waxaa laga yaabaa inuu qofka looga sheekeyn qofka no waan isfahmi la-nahay waxaa laga yaabaa in aan kala tegno bal adiga gabarey maxaa lagu fahmi la-yahay adigana ninyahow maxaa gabadha u fahmi la-dahay waa laba shay oo marka kaafi kala dheeri ah waa arrinta loo baahan yahay markaas in qofka uu ogaado bal waxaa laga hadlaa yoolkiisa fog laga hadlayo waa arrinta keenayso qofku mu- meel fog inuu ka fikiro dadka hore way wada joogi jireen Ah, dabcan waqtiyo fog waqtiyo badan la isla qaadan- la isla qaadan jiray dhibaato fara badan baa la isla mari jiray waxyaalo fara badan baa la isla jab iyo balaa la isla geli jiray laakiin dadkin haddana may kala tegi jirin may dhibaato isla qabi jirin oo haddana waxay noqonayaan dadkii markaasi barwaaqo iyo wax waliba gaaraan oo caruurtooda markii dambe ay ku nisanayaan sida haddaba aad arkaysaan dad fara badan oo ay isla wada joogaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan sidoo kalena sheekooyinka waa muhiim oo arrimaha ku saabsan qoyska kafta kaftanka sheekada waa say waa shay markaas cid waliba muhiim ii ah waliba aniga aad ayaan u daneeyaayo de wiil yar oo aad asheen baan ahayo mhm, oo sheekooyinka u baahan ku saabsan arrimaha qoyska een, weliba kuwa kaftanka aadka ugu badan ee wax badan soo dhaceen sidii qoyska dag- dabcan waxaan filayaa khamiistadan soo dhaafnay ee dad fara badan in ay ee, arrimo fara badan igala kaftameen waa shay muhiim ah shay ka haddee markaas kaftan aysan lahayn dee dhadhan macaan ma yeelanayso marka qoyska ku saabsan marka gabdhihiina bal aan us- u nasteexino raggina aan u nasteexino bal arrintan aan isku kayno compain aan dhahno aan isku jumlayna bal haddii ay bahraale ka noqdo bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin eh, suux wanaagsan ay leeyahay qaadka telefoonada kuwa iminka doonaya inay soo- ka qayb qaataan fikirkooda arintooda markaasi ka dhiibtaan labaatanka daqiiqo inoo soo hartay iminka saacad waxay tilmaamaysaa sagaalkii s- iyo qadar afartan daqiiqo labaatan daqiiqa inoo soo hartay labaatanka daqiiqo waa lix dhegeyste amaan filaya ama shan dhegeyste intay tahaba intaan ka gaarno waxaa laga yaaba cid waliba inay ku dheeraato oo shan shan daqiiqa ay qaadato laakiin ama saddex saddex daqiiqo laakiin cid waliba iyo fursaddeeda iyo nasiibkeeda dhegeystayaal raali noqda dhegeystayaal qadka telefoonka u hore barnaamijka loo dafurayo walaal soo dhawow halo star f m waa ku salaam walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaalow waa toboa siyaal cadow lag dheera banaanay siyaad cadow lagdheera banaanay haye
waa adiga oo raalli horta gadaal baan ka soo gaaray gadaal baad ka soo gaartay
haa haye
sawskaana laga hadlayan saan jecla haa laakiin waxaad ka maqasha ma lahan
haa walaal wax yarkoo xabadkoo ilada iiga taaba okay nala soco waa tahay siyaad cadow ku maasaya dhankaasi lagdheera xigaha kale qadka telefoonkan siinaya bal asxaabta la socotay oo barnaamijka ee kale aadka markaas u dhuuxay soo dhow walaal magacaaga
harow magacayga waa cabdijaabir oo jooga magaalada tamaalkamari malka maari ah, eh, dabcan mandheera ka tirsantaan filaya
ha soo dhow walaal admaaligow
meeshayn star f m qabtee
waa tahay waa ka gudbayaa star f m soo dhow walaal magacaaga qadka ku raage dhegeystahaas waan ka xumaay xigaha kalaan siinaya barnaamijka la socdeen soo dhow walaal magacaaga waan ku salaamayaa
waa kaalin cabdinaasir oo kaa soo wacaysa xagarbeer xaga dheera iga soo wacaysaa soo dhowow gabadhaasi khadka iyadana ka baxday dabcan aad bay isku carrinayaan dhegeystayaasha khadka telefoonada xigaha kalaan siinayaa bal fikirkiisa asagana aan siiyo soo dhow walaal magacaaga halo star f m qadkaas asagana caririga ka jira dabcan culays ayaa jira hal qad oo keliya laga yaabaa in uu shaqeynayo soo dhow walaal magacaaga asagana dabcan aad bay iskugu carrinayaan dhegeystayaasha fadlan kala qa- kala suga soo dhow walaal magacaaga waan ka xumahay dabcan culays ayaa qadka ka ji- dab- ka jira kan eightiga ama zero seven eighty ka bilaabanaya soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum bakadow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu wala cabdulaahi yare suuqa xoolaha tahay magaalada mandheera cabdulaahi yare mandheera soo dhow haye barnaamijka waa la socotaan filayaa war bilow ilaa dhammaad horta xago waa la socday horta barnaamijka saaka waxaad moodaa sideedow inuu anigu socdo ma garat ma adiga eh, magacaaga iyo xasuusi
cabdulaahi yare cabdulaahi yare suuqa xoolaha magaalada cabdulaahi yare Mandheera.
qadka ku jir wax yar qadka ku jir cabdulaahi yare een, waxaan u sheegaya dhegeystayaasha intuu qadka ku jira cabdulaahi yare dhegeystayaasha waxaan ka codsanaya inaysan ku cariirinin fadlan si uu qadka uga goyin haddii saddex ruux ay isla soo galaan mise laba ay isla soo galaan waxaa laga yaabaa inuu qadka ka baxo fadlan aan siino waqtigiisa soo dhow cabdulaahi yare
Eh, walaalow horta mar dhow baa gurigey- gurigeyga baa mar dhow ka tegay horta suuqa xoolaha kusii socdaa magaalada ma garat Aha.
barnaamijka xaa- gabadha xaaskiga ee baa igu tiri cabdulaahi ow haddii taleefonkan lagaa dhaafo taleefonkan oo isticmaalaysa lagaa dhaafo Aha.
aad iyo aada barnaamijka hadda markaad ka sheekaynahaya maarka u keeni lahayd ma gabadhaa ku leedahay ayada gabadhi baa ay dhahaysa waa gabar fariidada haye
marka maasha allah marka eh, haddaynu nahay soomaalida ba- jacaylka waxba kamaanan oginoo taleefonka baa nagu wareeriyo maarata inta ninka xaaskiisa wakti la qaadan lahay oo u sheekayn lahayba taleefonka buu ku mashquulsan yahay haye
marka soo arrin dhibaatadeeda leh marka walaalow macanow aad iyo aad baa umahadsan tahay arrintaas waa jirto Eh, barnaamijkan kolley dad badan oo aniga lamid oo wada quseey baa jira marka waxaan dhihi lahay marka arrintaa yuusuf saa ka taabtay aad iyo aad aan maarata eh, garab ugu siino aan u siino maarata annaga bayna wada quseysahay aad baad umahadsan tahay saaxiib dhegeystaasi waan ka gudbaya xigaha kalaan siinayaa qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan xigaha kale soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf walaal waa ku salaama adiga iyo dhegeystayaasha dhammaantiin maalin wanaagsan shukran eh, ruqiyo
waan dhe walaala maasha allah horta arrimo aad iyo aada u qeymo badan aad ka soo hadashay maasha allah haye
yuusuf waa uu higsiga waxaa waaye qofka bini-aadanka markuu reerkiis bilaabanayo inuu meel fog uu ka sii fikiro macnaha meelaha dhow sheekada uu kasoo qabanin waayo haye
meel fog haddii laga bilaabo waxaas ay ciyaar ciyaarba kuma halaabaan wax inta badan aad iyo aad sax
ragga dumarka iyo raggaba qofka bini-aadanka hadduu macnaha aayaha dambe qoyska iyo caruurta waxaas dhali doono iyo meelahaas buu ka fikira sax kale ciyaar wax kuma halaabaan aha
dumarkana wuu u badan yahay qofka bini-aadanka waxaas indhaha saaro o dhan hadduu gacanta kusoo qasoos banaanka soo dhigo waxaa waaye faa'iido malaha inuu wax kastaba la- loo safro unbaa wanaagsan aad iyo aad
oo reer aan samar lahayn oo qofkii ragga haya ay bilcaanta hayaaba inkastoo inta badan ay reerka bilcaanta ay ka tiirsan tahay oo dumarka xagga dumarka ay u badan tahay reerka qoyska meeshu ka socdo sax
laba qof baa laakiin qof kasta wuxuu arkaa dow banaanka keena waxaa waaye abuu suurtagalayaa aha
waa wixii xun in dagaka socdo wixii sanna lagu sii dhaqaa mhm
inta bishi reerka saasuu ku gaaraan sax
marka waxaa waaye meelana waxaa waaye inta badan waxaa waaye gabadha waxaa laga yaabaa inay wax maanta dhisato oo ay kasii socoto oo ay guri dhisato oo ay kasii socoto oo ay bardama dhisato oo ay kasii socoto hadda marka dambe dulqaadka badan waa iska soo sugan oo qoysaska inta badan dulqaad yeelin waa ku burburayeen oo aruuraha faraha badan oo dhibaataysan iyo meelahaas ay dhaqankaasaa laga keeno mhm
ninka ragga naftiisa inuu sii saro marka dambe asigan dulqaadka uu ka dhamaadana way iska dhici kartaa sax
laakiin labada lamaanaha ayaga isboo haddii hata ay gashaan oo isku doonto ay dhacdo mhm
helo loo sheego aha
heladaas markaas unbay xal keenaysaa maahane reerka wax dhaqaayo gabadha dee maanta reerkooda caroosay caaw guri kusoo noqoto reerkii iskaloo dhaqaayo iyada sooma aad iyo aad
qaraabada waxa uu soo celismo wax ma dhaqayso ninka saa afal hadduu wax sameeyo oo reerka loo reerkiisa u sheego reerkii maanta loo soo sheego reerka waa laga- waa laga kelisay guri labadooda baa kusoo haray laakiin labada qab baa yoolka gaari karaan aad baad mahadsan tahay ruqiyo shukran walaale maalin wanaag maalin wanaagsan aan kuleeyahay aad baad mahadsantahay maalin lamid ah xigaha kale qadka telefoonka soo dhow duqeydii waan ayagana waan sugayaa bila- eh, inay markaas kasoo qayb qaataan walaal soo dhow haye hello salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu isbukas wax wanaagsan oo xalaal iyo qaali ah s- wax la mid ah waa xunta kaala soo xarin saddex gatub iyo qaasatan migaas xamdi reer ma leedahay
may walaala iska ogolanaya sheekada laakiin ka sheekeynayse maasha allah ay wanaagsanyiin oo marka adigoo reer leen barato inaad ka qayb qaadato barnaamijka
haa maxaa Waa bal ka qayb qoyska ku aad ku sulisay miya
ya
qoyska ku socdaa miya a qoyska inad ku socdo waa la socdaa laakiin qoyska bisla maaraamta ka qayb qaadan kara miya aad iyo aad kuwaas aan ugu talagala
maasha allah haya walaala shuk aad u mahadsan tahay gabadhaasi mahadsan tahay soo dhow haye waana diyaar garoobay gabadhaas waa qadka ka baxda iyadana xigaha kale qadka telefoonka siinaya si qaldan ayaa laga qaadan gabdhaha yar laakiin ha dhegeystaan dadka weyn waxay sheegayaan walaal soo dhowow
waa kheyraha kusoo noqotee waxaan leeyahay reerka wuxuu ka bilowdaa labada qof adi reer ma leedahay laba qof aa ka bilaabatee
ya reer ma leedahay laba qof aa ka bilaabatee reer ma leedahay
reer waa leeyahaa alxamdulilah okay haye iiwad sheekada marka
labada qof waxay ka bilaabataa kow marka qofka ninka uu gabadha la sheekeysanayo wuxuu dhahaa marka hore biyahan kaa dhaxarkaa iyo bakeerigan shaahan cabayaan kaa dhaxarkaa gurigii markuu la tagana waan fahmi waayu ugu sheekayni meelaha haye
muxuu u fahmi waayo marka hore bakeeriga shaahu cabayuu ka dhex arkaya adigu bakeria lagaga dhex arkay bakeria igula orod maxay tahay waxaa fiican sidii inuu ku socdo ninka ragga ah sidii maanta markuu shaah cabayo uu ka dhex arkayo inuu ku wado uu ku samro gabadhii oogu samray ilaan gabadh kalemaha waa tii uu jeclaayo jacaylku uu guursado uu guriga u geystee maxaa lagu samraa
waxaa lagu samraa inay wax walba uu gabadhaas oo ay ka xaggeeda ka imaado ama qoyskeeda ha ahaado ama iyada nafsad ahaanteeda ka ahaado inuu ka socdo oo
aad iyo kalaa aad laga rabaa inay samro sax
marka waxyaalaha badan oo reerka ke- waxa uu isku keenaya waxaa ka mid a samirkaas un in lagu wada dhaqmo dadkii hore samirkaas ayagoo sagaal bilood ahay lo iyo geel iyo waraabin jireen kuna socdeen oo afartan sano iyo konton sano isku ciraysteenoo waxaa ula jeeda ayagoo xamli ah
haa saas ha iyagoo sa- ah, sagaal bilood xaamilo ahay loda aroorin jireen iyo geel aad iyo aad reerka rari jireen ahaa ha- waa tahay waa runteeda ayagoo sagaal bilood oo xam- xaamilo ah hablaha ayay howl badan qaban jireen haddana gabadhii markay saddex bilood walaci ay gaartaba waa se u seexato waa sida qaar ay sheegaan aniga ma sheegin mana garanayo haye soo dhowow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa axmed oo joogo raamguda Ah, raamu gudda gaarisa ka tirsantaan filaya
haa sax haye raadiyahan iska yara gaabi bal waxa inoo wado bal inala wadaag aniga dhegeystayaasha
alxamdulilah waa ka fiican le waa arrinta laga sheekeynaya waa la socdaa qaas ahaan si ninka daa uu sheego kale niyahow bal horta magaci magaca magaci magaca muxuu ahaa
axmed kaahiye axmed kaahiye soo dhow haye
waa dhowahay waa ku salaamaya adii dhegeysto oo dhan shukran
alxamdulilah waa ka fiican niyahow socdaha si wanaagsan baa loo dhaqmaa gabadha ka sheegayso kale wey marka hore waa lasoo dhoweeyaa gabdhaha aad iyo aad
markii lasoo dhoweeya gabdhaha gadaasheed markaa guri isugu imaataana dee laba qof aad kala tihiin laakiin dhaqanka marka iyada xoogo waxba iskaga bedeli wuu isbedelayaa wi- kii bannaankii kiin guriga kala noqonayaa wuu kala noqon haa haye
reerka dhaqankiisa marka la gudo gala gabadha isbedeli ama ninka isbedeli labada qof midkood h- haye
marka in aad iyo aad loo wada dhaqmo way fiican tahay aniga lafiyay hadda xeelaan la jooga oo maaragtay waalid baanay dhalay celiheeda waxoogaho maaragtay waxbaan ka yar dareemi waagu beriyoba ciidaha marka waxaa ula jeedaa la- laba hablaa leedahay ma saddex
maya labaa mid baa mid baan leh ha haye
marka waalidka waxaan u qabaa dadhala xoogaa baad ka yarnici haddii aad ku gariibtay dee meesha maxaa imaan marka soo colba waxay inaa codkeeda aad fiirto haye
abwaan maanta ka hor waxaan ka heystaa xoogaa islaanta isku yar rafaadnay baa abwaan baa waxaan ka heystaa wuxuu yidhi islaanta hal mar ee haddaad fooriso laba jeer bay foori
haye Ah, sax
laba adi laba haddaa fooriso ayada wuxuu yidhi saddex bay ka dhigi haye
marka saddex haddaa ka dhigta ayada wuxuu yidhi in babaa bay ka dhigi waa waa Ad- fooriyo way fadin haddaad foorinina idin halkiiba kow ka dhiga foorin
marka halkii adaa haddaa ka dhigta ayada laba bay ka dhigi marka gabdhaha in badan ha loo samraan le reerka ragga inuu samraa fiican lama gabadha ay samarto inta badan ha la samraan le adiga dhegeystayaasha walasalada aad waad umaasan tahay raamo gudda dhegeystaha iga soo wacay dhegeystaha kale qadka ku raagay waan ka xumahay sobex marka la leeyahay xegayaasha kale qadka telefoonada siinaya dhegeystaha dhammaantiin subax wanaagsan ayni leeyahay meel walba joogtaan qadka telefoonka xigahan siinaya soo dhow walaal magacaaga
halo waan ku salaamayaa salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa ninka ragga ahaa ها صاحبه ايوه والله بالله aad baan u fiicana maasha allah
ما ان شاء الله وحسين حق بالدرير xuseen ow aad baan ku fahansanayay faliir ها ولا ولا هدان اقول قالوا haa
ارسل بالعام تاجن مكت علمي اي دشابه كعرر هي ma carruurta igii dhaleen
عرفت اي لين ابا وموي اي ومره maxaa ula jeedaa
ادري سبنك مانتي وح او عن موي aha ilmihii waxay un haastaan nimankii duqaydu unbay farqaha haastaan cunuga markuu yarya aabba uma ogi aayowba ma laha maxaa dhacay marka maxaa keenaya xuseen Fal- faliirow ilaan adigana Ninyow, arinta ilaan adigana ilaan adigana arrintan adigana farta way ku- waa ku- way kula soo way kula soo gelaysaaye haddee fartuu ila soo geli eh, oo waxaan aniga dhalaabo haween eh, oo rag oo ayaaba u dhaleenba haye oo la guursadaybu haye tii ila dhalatay waa sidii ladaalika haye
wixii hooye la dhihi jiray eh, ilmaha aabbaha iyo hooyada marka iskana fadhiyaan xagga hooyada ilmaha ay mari jireen aha maanta waxayba kusoo wareegeen duqaydii raggii ba kusoo wareegeen haa sax
ilmaha naas inay raadin jireen ma garan haa
niyahow markay ilmaha gurguurasho gaaraan ba raggii baaba alla ku falo xagga raggii bay soo aadayn naaskii bayba ka soo cararayin horta meesha maskuulada ka dhacda waa meeja marka waxaa leedahay wa- waxyaalo qaar oo waxaa jiraan la isku fahmi la'yahay
haa niyahow dunidii waxaa lala qabsaday waxaan dhaqanka gaalada horta lala qabsaday oo waxaa la yidhi casri cad baa la gaaraa la yidhi horta xuseen faliirow bal yoolka qoyska bal horta inooga dhac muxuu yahay qool oo laga hadlaya waxaa yoolka ah laga rabo qofka in uu rabo ama gabadha mase ninka laga rabo inuu aada uga sii baltamo mase ka sii fikiro
haa waxaa weye aha marka walaalow fahamka waa wax qaal eh sax
in la isfahmaa horta meesha ku jirta muhiimad
muhiimadda midda ee waa taa sax laakiin haddaan indhagaha iska maqalno oon fahamna aan xaggiisaba aanan u kici bal ka waran waa adag tahay
horta fahamki baa dhumay wixii fahamka la dhahayaa dhumay qofka wuxuu ka hadlaya wuxuu ku hadlayo waxa uu doonahaya waxa uu doonaynin qofka in horta ka dhadhacsan yahay sooma fiicno haye si iyada lama fahamsano horta xaggeeda looma jeedo sax
maadaama taa la heli lahaa wax isgaf ahoo imaan lahaa ma jiro haye
Ee, dunida waxaa ka maqan isfahamki maqalkiina waa raqiis maqalkiina waa raqiis fahankiina waa haye fahamki waa qaal oo lacag hantaa ku raadsan hata ma soo helaysa waa sax
midda ugu horeysa horta waa fahamka haye
labadan qof si kasta hadday u wada xiriiraan markay yareer yihiin oo ay isdoonayiin oo midna dumarkii oo gabar ay tahay iyo wiilkii si kasta hadday ay maaragtay isku raadiyaan maalinta u horeysa daqiiqad yar baa la arkaa inay isku fahmaan aada iyo aad
maxaa isku geynayaa labada qof waa laba aan is aqaanin laakiin kalgaceelay raadinayaan ahaa kalgaceeladii waxayba ku dhammaan inta aroska ay ku jiraan keli oo xiisihii iyo wixii halkaas ay ku dhammaanaya kadib waaba xiise oo bilcaanna waxay tiri ama xalaal aabbaha maal ama xiise rageed maal bay bilcaan mar hore lagu tuko ama kama mahadin waxay dhahday xiise ma xiise oo dabcan xoola aabbaha hee ama xoolo aabbaha oo maal haye
ama xiise rageed maal haa xiise rageed maal mise xiise xiise rageed maal xiise rageed maxaa waaye caawa ku la joogo caawa dambana ku kale waa xiise mog
haye aada iyo aad iiwad
ee haye mahmaahay horta kaasuu ahaa sax
kii asaga ahaa bay hadda weli ku guda jirtaa xiisihii unbaa la raadinaya moogin oo meeshan dhaqan horta ma jiro Een, qoyska imisaa sanuu sii socon karaa markaad fiiriso ee, ka nin weyn ahaan ka xuseen falliir ahaan bilcaanta maanta joogto laba cunug midda ugu badan saddex markay dhasho ninkii way kala tegeen walaalo horta waxaan arkay naag sideed da dhashe Ha, kii sagaalaadna uu ka ra- markaa sideedda way joogaan haye
kii sagaalaad baa ka noqday ha haye wuu wuu ka dhintay oo saqiir buu ahaa haa
ninkii bay ka tagtay inta ay u dhashay sagaal caruur intay dhashay eh, haa intay dhashay oo sideed ay nool yihiin bay ka tagtay haye
lagu keri waa sax
walaalkeed baa soo kacay si walba wuu yeelay guri ii dhisbay tiri guribuu u dhisay markii gurigii iyo barandhadii iyo joohi iyo maaragtay deerkii la isku xiray yay haddana lugta ku dhufatay tiri waxa ani kaamaba akrisaninba
haye ha ii wad haye wax yar sheekaa noo socotaa ku dheh haye marka islaanta intay u jeedaa waay haye
afdurkuna afdur bay iska raacday haa qofkaa dhaqan muu u jeedaa walaaw ilmihii ay dhashay kuwa ka fiican may dhali maanta
ma sagaal cunug
ya sagaal cunug sagaal cunug naagta ka dhaqaaqday wixii dambe ay dhashay maxaa umalan inuu kuwa ka fiicnaan in kale haddee xusein waa dee sheeko kalena way jirtaa la soco haye gabadha waxaa laga yaaba wixii ay ee, dabcan dhibaato in lagu hayo ay dulqaadan jirtay oo aad u adke dabcan u adkaysan jirtay wixii in hadda marka ay ka soo istaagtay Mm, mm, middaa walaal waa bakad waxaan kuu sheegay middaa iyada ee sagaalka cunug ah dhibkum dhibkuma ay dhalin haye
Aa, aa, horta laba qof markay isla joogaan mid unbaa samraun ama ninkaa samri ama naagtaa samri dese markay hadduu intaa ku ekaa ka waran sagaalka uu ku ekaaba oo lafta noo keeno gabadha maya waan dhihi karaa nasiibkooda inta ah waan dhihi karaa haye
laakiin dulqaadasho intaa ku samaysa oo haddana u dulqaadan waysataa ma dhici karto sax
inta ka hor ninkan day u samraysa hadda ma ilmaheeda u samar oo carruurteeda ay qabsato oo carruurta may qabsato haye ma ninka keli unba intaa ku joog haddii carruurta qabsato maa lagu jira haddii asiga carruurta ula qabanayn gabadha see waxu qabanaysaa xuseen faliiro hadde walaal wuu lahayaayo ah sagaal ciidoo dhashuula daba ordayaa uu leeyahay alla gabadha ii soo celi alla Xuseen- walaalayaala usoo dago usoo diyo xuseen shuninka qaraabaatiin waryaha Eh?
qaraabaatiin show
hadde dadka walaal bari iyo bowdaa laga wada dhalaay bakad ani adaaba qaraabaya mogta bari bari ibowda
bakad walaal marka horta waa bari iyo bowdaa laga wada xuseen faliiro dhalaay haddii haddii gabadha maanta ay qaraabo ahaan lahayd isku dhawaan lahayd waxaa dhihi lahayd ninkaasaa qaldan maanta waa ku aqaani lahaa xuseenow
bakad hadda ani adi wallahi qaraabaya laakiin hadda sheekada waa ii badisha waxaa- waxay igu soo koobtay bari iyo bowdo Eh.
ba hadda sheekada igu soo koobtay
hadde walaal fiiri hadda ani adi Ah, inta laa ilaaha ila allahu tiro dhan baa saa oo qaraaba laakiin hadda ninkaas dhankiisa oo ayaan u- u jan- u janjeertaa xuseenow maya maya Ah, gabadha meesha ilmaha ay kaga tegtay unbaa waxoogaa ciladeeda ay haysaa un maahine ha
hasa isku quus maanan ahayn ha sax sax Ani cafwan xaajad iyo- haajad iyo arrintan baan u fariista maahine ha horta ma- hasa isku quus maanan ahayn aad iyo aad xaajadan kuu ogaa xuseenow haye ii wad haajadii baa meel ay ka jirta un baa laiigu yeeray oo waan fariisto hadalkii baan gadgadiyey haddaan gadgadiya de waxaa waaye ilaahu yayna jeclaanin haddee ya- ilaahuna yayna jeclaanin haddee jeclaan managala karee mahmahdii kale maxay ahayd ilaahayna jeclaan haddee jeclaana managala managala kare waxay dhilahay haa haye ilaahu yayna nici nalaguma karee ah, sax sax
na laguma karidbayn meesha ani ka soo qaado un islaamta ninka way iska nacday ha sagaalkaas ilmaheedina way nacday sax
waxay dhihi ilmihii ani cunugooba kama baribi madaxayga ha ii dhigo oo carruurtaas sagaalkaba qaado ah warnin carruurtaada qaado adi carruurtaada la tegso carruurta ma rabtid carruurta qaado ha sax ma rib ani carruurtan madaxayga una ii dhig sidanay la taagan maxaa sameyn doontaa?
marka gabadhu waxay rabtaa inuu haddana guutada gadaal u xirto miya oo waaba aragtaa baaba tirfatee timihii gabaal
waryaha waryaaga haddee mar damcaana inay gadaal xirtaana waa khatar ogow hadii khatar wayba dhaa- wayba dhaaftay maarta khatar wayba dhaaftay niyo waxbaa laga qaban karo afta hore afta hore imaata kowle
gabadha mar waryaa gabadha markaad arkayseen ma iclaan wax uma saarna
ilaana haa yaa sanad ka horeba show cilaan ismarinaysa ninkana naag ahaan uu usiibsana
aad ayuu weysaya xuseen baliir gaarisa county kasoo wacay dhegeystaasi idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal weli magan halkaas aan kasii ambaqaadno dhegeystayaal gabagabada barnaamijkan soo kara daqiiqada yar oo kooban ayaa noo hartay laakiin marka hore dhegeystayaal eh, dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqan wanaagsan ayaan leeyahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha sida tooska iminkana markaasi laga doonaya in ay kaga soo dabcan usoo beegsaan inkastoo aan aada ugu baahanahay dadka waayeelada dadka markaas waxgaradka dadkii cuqaasha ah oo markaasi wax arrimahan wax ka fahansan in markaasi arrimahan ay wax ka qayb qaataan haddaba xiriirkan mustaqbalka ama yoolka laga hadlayo waa waktiga waktiga markaas laga doonayo in uu imaado maxaa keenaa kala xiisaha iyo weliba kala fogaanshuhu in markaasi durba ay imaato iyadoo laba sano saddex sanaba dadka ay wada joogaan oo dadkana la doonaya in marka hore ay ku baltamaan mase ku xisaabtamaan sanadaha faraha badan labaatanka sana afartanka sana lixdanka sana in markaas ay wada joogaan dhegeysta maxaa keenaya arrimahaas maxaa culeyska maxayna arrimada u dhimaysaa dhegeysta iyadoo barnaamijkan dabcan uu sii socon doono haddii ay bahraalli ka noqdo ilaa khamiista kale biidnillahi tacaala dhegeystayaal laakiin inta ka hore bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada soo bogsan iminkana eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha hore qadka telefoonka ah markaas inoo dafra qeybta labaad soo dhowow walaal waan ku salaamaya barqa wanaagsan waan ku salaamaya codkaa sar u qaad fadlan
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa la qabsada taboca soo noosiyaa hadda waa laga dheeraay banaanay سو دو سياد عضو هي
walaa horta soomaali horda hadal u dhamaystay oo waxyaalo fara badan oo maalmaha oo jirtada hor loo sheegay baa jira نوشك
hadal bilcaan iyo hardila aadba looma fiirsadaa ley هو صح
bilcaan ama ka samar ama u samar baa la dheh هي
bilcaanna wax ma dhaaftay wax way dhigtaa baa leeg wax ma dhaafto wax way ku aruurin mooyo anay ilaahay dartii wax u dhaafta lahayo adeegku xalaya ka sugid إني كو أرور اسمها هنا xaaraan bay ka ta way dhigtaa mooyo ma dhaaftaa la yidhi هي
ilowsha dhawi iyo cabaan la-aanna way isku raaceen baa la dheh هي
intaas baa keligii horta ku kooban dalqabso بل تاس waa sheegtee bal bal ragana ileen dhibaatada dhan dumarka ma haysatee ka- ama kama imaatee walaal ani maxaan daba socdaa horta bakeeri baan ka dhex arkada iyo qarooro baan ka dhex arka waa qandahada waxa kuu sheegay taagtaada hawadaada hadda kuu dashaagto taagtaada kuu runshay waa sheeka berley miya
waxaas waxba kama jiro taagtaada kuu runsheegiyo islaamba islaam bilac quraxsan oo bowda weyna buurka markii la geeyo bakeeri aan dhaqaynin baa jirtaa see la yeeli taas waa sax taa anaa kugu qirsan haye
taas indhahaada ma arkaay kuu runshay marka indhahaada waxa ku soo jiidaaya markii buurka la geeyo bakeeri ma saxali karta martida way kugu ceedaan islaamka gundhagundhaga buurka istaagi adina afar iyo labaatanka sac shaqo kaa dhigane haddii gacanta aad u qaadane eebaalaate war magacaagi war maga war magacaagi xasuusi
todoba todoba sideed cadow nag dheeraa banaanay siyaad caddo haye dhanka hablaha waad ku adagtaa u malay waryaa haye iyo Horta walaal waxaan waan ku daalnay oo wax lagu rafaaday oo lagu baabici waaye maxaa yidhahdeen nin baa bacada ka hor ku maamaaday afartan fuud haddaan intaan qodo dhulka wiil iyo gabar aan ka helay naag ma qaateen buu dhe haa sax
waxaan waynala dhasheen wayna dhaleen waan dhalnay waxba hadda annaga oo maartahay waa ka dah ka dah ka dah ka dah ku fogaana waxaan ka dah waxaan ha dhihin ha ku fogaana ka dah in adeer siyaadow aa mar marka hadda maxaa weeye walaal maxaa weeye waryaa maxay tahay war- waryaa maxay tahay xanaanka kaa muuqda maxay tahay maxaa ma- dhibaato lagu geysta oo dhibaatada afar iyo labaatanka sac bayna taaba guriga uma badhaxsabo haye
guriga waa uma dhaafto saaka ani ana ay taabanaysaa moodaa guriga umaba dhaafaysaba way hortaaganta baasha guriga way iska hortaaganta haddii walaa haddii walaaloo dee adigana bar u yara nugulooba lahaad waxba ha la yara arko adigana siyaadow waxaan kuu sheegi ii sheeg
horta mahmaahdaasoo fara badan baa bilcaan laga bixi waa sax
maxaaba ka sii daran aha
adiga oo sidaa ku eg hadaad la tirsato oo ilaahayna rijaal kaa dhiga oo ka kul qaadato oo ka kor qaadato ood gacanta u qaado oo la tirsato oo maarata ay hortaagnaatan haddii adigana waktigaada wuu dhamaado maciisadaada hoos waa taasoo kaleeto maanta jirtii kalena oo ku dhawo jiiraankana way ku maqliyo guur damba saad ku hesha waa adag tahay siyaadow hadalka dhan waa soo koobtay marka maxaa marka eh, loo baahan yahay marka xalkeeda ah
marka walaal xalka maxaa weeye mahmahyaha aan sheegahayo markaan aan u soo noqono ka samar ama u samarkaa wax walbaba dhamaysa maxaa yeelay wixii haddaada ka maar waxaad ka faysa keligaada rag haysataa haddiiba wixii aada ka maarmin wiil iyo gabarna marna aad maarata aad ka maarmi karin islaamna aad ka maarmi karin haddii anaad maaratahay aad jirka iyo qalbiga iyo indhaha iyo wax walba aad soo dhigay oo ka laabato maslaxadaada maqaar eydaa loogu socdaay sida aan reerka aan ku wadaya ilmahaada ugu soo socdaa falkeeda gasha waay macnaha la tirsata maba aha markaa suma noqonaysid nin bukan oo nin xanuunsan suma noqonaysid markaa hadde xanuun maba laga baxay waan kusoo dhamay xanuun maba ka baxay xanuunkaas oo karso oo la joogma intay ku agjiraa xanuun ana ka baxday leynka calay oo taga waayo waa cisaada dhibto waa dhegtaada dhibto midna taana ma waanaysid wax marka ma koraysaa kor qofka ninka koor muu korayaa
waaba kormada looguma badhiyo waa aloosaada ku ceerqa maxaa la- aan kuu taliya ama aan kaa taga hadday taaganta maxaa la fari waa ma leh
marka qof dabrana maata ratigada dabarka maata waa lagu maxduuraa qaba dabarkan aan iska jiro raggu dabay dabarka aan ku jirno aduwan allah soo hanuuniyo su meel Assalaamu calaykum su- waraxmatullahi su- su ragga meel fog uusan u gaarin waa ay dabran yihin miya marka ها ودبرين ما المبقى رد رد برب ومعايا ونن وعبيس هو kuma jira anigu waa siyaad waad- aad- ninka siduu asaga hadalka u dhiga waa ku mahadsantahay saaxib shukran dhankaas iyo eh, gaarisa iga soo wacay eh, uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi En, waxyaalo fara badan buu usoo qaata waa nin yara caraysan saa hadalkiisa ka dhadhaminayo laakiin waxaan leeyahay barkadaaya bal ha yara dhiman wadaadkee soo dhawow haye waad ka xumahay eh, qadka kalaan siinaya haye soo dhawow waan kaa qaad wacalaykum salaam walaal soo dhawow ومحمد جوابا maxamed gabaaba halkay ku tirsantaha gabaaba
ومسلان إجارة gabaaba masalaan ay ka tirsantaha waa sax sax sax sax nacamtu bilaah haye اه aada iyo aad barnaamij waa la socotaan filaa gabaaba waxaan leeyahay adow aha
horta dhibka oo dhan ragga waaya haye
oo sababta ulo maxaa waaya warar ma leedaha horta maxamed gabaaba haa haa Was waa dhici- maas- maasha allah laba xaas baa leedahay nin ladan baa tahay markaas ii wad haye
dhibka horta waxaa waaya abow horta ra- dhibka badanka ragga iska leh haye
oo wuxuu leeyahay ragga dunida dambe waa la qayilaa maandooriya la isticmaalaa saa'id waa ragga waxa mas-uul waa iska yartaba oo adiga maandooriyaha kusoo laabato leedahay ragga muqaadaraadii howlahaas ay isticmaalaan reerka marka way maamulan la'yihiin burburka meesha ku imaanaya meeshaas waaya waa kow haye waxaa arkaas waxaa arkay nin oo ilma ama shir cunug dhale aha oo waxay ku sugan yihiin aan ogeyn oo garanaynin aba garanayna ba bas uma ay u muuqdaan iyo habartaba ii wad haye
warkaasoo aniga waxaan inayaa dhibka ragga waaya bilcaanta waaba aad umashquulsan tahay ilmaha laga dhale aha meela ulaga akhirta ma laha sax
ninka uu maanta uu ka dhalaha habeenkuu soo hoyana bas daarta uu hoyo ma laha
asagoo asagoo qaylaya miyuu haddana cawrsii dhaldhalaya wasiila dhalaya antana ma waxay ku sugiin warka maya aad baad umaadsan axmed gabaaba shukran
aniga ma
aad umaadsan yahay soo dhow walaal magacaaga
waa faadada madheerisa waada way soo dhow waa ku salaamaya in badan
waa dhowa haye
waxyigelin iyo baraarujin way kaa dhammaatae haa.
barnaamijka baa kusoo darti si fiican gabdhaha ragga isaga celiya walaal waa waa kusoo waa waa ku jirtaa iska celi wad- waa ku- adigaa kow ka ah ka celi ka celi oo iska celi adigana
ooma farsamaysaa baaba badelkaas jubbiland inaan intaad sariirta ku xidxidhaan dhul kala daalan aadhaahid
haye
silaasu kale ayna u dhimanina waxaan weydiini haa.
rag iyo haween waa laysku dhibqabaaye aad iyo aad
ilaahay caadannada ha asturo aad iyo aad haye
marka in laisku sabro ilmaha loo samrana waa aad bay u wanaagsan oo hadda ilmaha kuso ayaad kusoo aruursatay ayaa kusoo aruursatay adigana faadumoy
ya in ilmaha loo samray ayaa arrinta kusoo aruursatay miya marka
haa haa wixii la qaraaci karo la macayn karo ama guriga laga fiijin karo waa lagu samayni ka udhe marka adigu ogosha in la fiijiyo la qaraaco
haa waa tarabiyaday kamid tahay cunuga markuu yaryahay soo lama tarabiyayo oo hadda marka ilmihii baad kusoo qabatay hablihii oo dabcan way ku dhegeysanayaan way ku hanaaqsan yihin hadda qadadkay soo beegsanayaan ayaa kaa celinaya marka
waa sax in la iska baqo oo mar la faraha la isaga gubto oo marka kalena dhaqanka la hego waa la kala baqi ma ogta marka waxaa ula jeedaa faaduma ay cabsiday wax ku leeyihiin
haa haa haweenka ma aha ragga kudhigooda loo cagajugleeyo wey haweenka keliya inay baqaan ma aha.
haye
marka wakaa ragga iyo haweenkaba in la kala cabsoodaa fiican marka ragga suugu cabsoon bal ii sheeg bal waa- wax weli ma yara cabsiisa adiga
haa haa ani si fiican aan booga adkahayba mar horaa shahaadada qaatay ma garan haye
marka si kale looga adkaan kara waxa faalka faal haddii lagaga hortago waa uu ka xoog badan yahay maog haye maskax miyaa marka ula jeedaa
maskaxda looga adkaan karaa qaabkee bal u yara jirci hablahan ku dhegeysanayaan
aa maskaxda looga adkaan karaa isagoo la kululaynaya marku marmarbu moogta gaabis ku imaanaya haa
markaasoo kale dhowr ulada loo baahaya shadaanka looga kiciyo marka uu isxasuusan inuu waddo qaldan ku taagnaa haye
laakiin haddaad iska aamusta duurku sii gala uu sii habaabin moogta haa
marka sasame iyo abow laguma wada marmar la xanuujiyaa meesha ku jirto ha oo uusan ul ahayn iyo gacanqaad ahayn alla alla waxay rabta waan u samaynaya gabadha mar un ha iga degta wax alla waxay rabta waan u samayn buu dhihi maa marka yuu ku dhihi marka
ya yuu yuu ku dhihi
saasaa laga keensinaa sida loo wado ha waa sheeko aada iyo aada haye
marka durwaana wiil nin hadaala waan maqlahay sagaal cunug ayadoo dhashay tagtay ma ogta haye weliba hadda guutada gadaal ay xiranayso cilaan cilaankan uu saaray waa ku dare
hadda sax weyo guriga hadduu kaa burbura inaad ilaa ka saarato ma diidi marka sagaalkaa de-ooda waxaa laga yaabaa war walaalow joog inay ku hayso oo ay kari weysay
oy kari weyso hadda markay go-aankeeda qaadatayna kasoo noqonaa aguga marba hadday go-aan qaataan say kusoo noqdaan waa adag haddii cilaankaas saas ma usii saarnaan doonaa faadumoy
ya cilaankaas ma saas ma usii saarnaan doonaa mise
hadda ilaa ay guri kale ka arkayso way saaraari maxaa
aad waad umaasan tahay shukran suuq suuq geyn harna waayo suuqeeda gadaal u geli ma sagaal cunug sagaal ilmood iyo suuqgeyn kale
sagaal cunug horta durwaaba wuxuu yidhi maogtay shan cunugu naag dhashay meeshay ka tagtay ilaahay cuqubadaas iguma ride waa shan cunug meesha ka dhigtay cuqubadaas allah iguma rido
iguma ride durwaaba ku dacaystaba
haye marka sagaalka cunug gabadha meeshay ku dhashay ka tagtay marka waa laba dhowra laba dhowraa baa laga dhigi miyaa kii hal dhowraa saa dhe labaa laga dhigi miyaa marka
meel walba idinkaa noo diiday soomaha ma mah walba oo nagu soo qabateena aad baad umaasan tahay faaduma shukran
aye adaan aad bay umaasan tahay waa maqlaysaa gabdhaha ilay herka iska celiya waa tahay soo dhawo waa ku salaamaya waalaikum salaam waraxmatulla codkaada u hooseeya aleyhisalaam waraxmatullahi wabarakaatu iyo magacaaga
ismaaciil ismaaciil oo halkee ku sugan tahay mazaar ismaaciil codkaada sare u qaad fadlan
ee, waan ku dhaway barnaamijka haye
wallahi een, horta waxa waaye waxaan isbedelayaan dhihi karaa aniga een, environmentiga ama systemka qaabka soomaalida awla u noolaan jirtay wax isku bedelaan oo dabcan waxaa la jeedaa deegaanka waxba ku kala bedelmaan
waxa waaye dhinacii reer magaalada haye civilization maa la dhihi jiray marka awal dadkeena waxaa iska ahay ee, haweenkan guryaha joogi jireen raggana soo shaqayn jiray haye
hadda marka arrintii waxaa isqaadan la ee, magaaladii dhaqankeena hore ha wixii baas dhexyaaceen wixii baas dhexyaaceen baa leedahay waa isku dhexyaaceen awalka hoole iyo waxaan dhaqan jirnay xoolahan ku nooleen gabdhahana hadda joogi jira hadda xoolihii iyo waxaan abaar iyo waxaas ka dhacay dadkii magaalada ay barteen raggii shaqada magaalada ay ka qabanayeen shaqooyinka kooban ay noqdeen dadka wax bartayna waa yariyiin marka loo fiiriyo dadka kaloonlaloona haye shaqooyinka aan qaban karnana waa ba- shaqooyin kooban oo ninka secondary bis hadduu dhameey inuu xafiiska dhigtor oo wax kale iskaba dhaaf marka waxaa leedahay ninkii een, kuwii hadda wax barteen kuwii wanaagsan ee hore waxba aan barin baa kaga wanaagsan reerka si wax loo dhaqo loo maamulo sumada sumada tarbiyadii iyo hataa gabdhaha waa rafaadeen hadda dhib fara badan ay gabdhaha qabaan inkastoo ayaga naftooda la dhaha burburka reerka reeb ay ka yihiin la dhaha oo waxaana kawasfaraynaya kala dambeydka meesha ka baxa haye
marka ninka hadduu reerka ku filnaan waayo adiga magaalana la- adiga maxaad ku tilmaami kartaa jiritaanka qoyska inuu sii jiro ilaa sanada intee dhan buu qaadan karaa markaa fiiriso jiritaanka qoyska marka laga hadlayo
jiritaanka qoyska waxaa lagu ilaalin karaa mhm
in marka hore la fahmo nin walba shaqaduu leeyahay ee, lagu beesgaraya diinta islaamka intee dhan buu sii jiri karaa haddana
haddii intee dhan buu sii jiri karaa qoyska jiritaankiisa wuxuu sii jiri karaa in ee, markii aan isahna markaan isku sahana nin walba shaqaduu leeyahay aha
ee, waxyaabaha yareer oo qaladaadka ee waa la dhamayn karaa haye laakiin waxaan busku haysanaa marka hore yaa mas-uul leh cidda yaa mas-uulka ah ee, shaqadii hoose oo baarlamaankii sharci dejinta hoose yaa iskale ee, arrimihii oo maxaa la dhihi jiray wasiirada amaba qaybka fulinta waxaan dowladda ay dhaxqaada yaa iskale shaqadaas wixii aa meesha imaanay oo markaad adiga qoyska waxaa ka dhigta dowlad baad ka dhigta marka waa dowlad ballaaran weli dowlad ballaaran waayo Ahaa.
baarlamaan laho lasoo doorto waa Ah, magacayga xasuusi
magacii ismaaciil al dhaha ismaaciil wajeerka aad baad u maadsantah saaxib shukran adaan wada wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi sida quruxda badan uga qayb qaatay gabagabadii barnaamijka soo gaarnay Een, inkastoo aan rabay een, nin duq ah ku sugnaa dhankaas iyo saaqa oo arrimahana aada u aqaano oo fahamsan dabcan saaqa waxay ka tirsan tahay countiga gaarisa dhanka balaabalaan filaya Een, filaya ma aha balaanbalaa ka tirsan tahay Een, duqa axmedey baa ahaa inuu iyo dabcan axmedey miya magacaas inuu ahaa aan filayaa Een, waan jeclaan lahaa inuu qadka iisoo galaaqay waqtiga ogiisa iga tegey Een, bal soo dhowo qadka soo dhowo walaal magacaaga salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan ku salaam salaam boqol iyo soona aad iyo aad aad baad umahadsan tahay magacaaga cabdi macalin soona kasoo hadlay burdaari kabia cabdi macalin xuseen soo dhow saaxiib waqti badanna waan kala maqneen
waxaa laga hadlayaa dhaqanka oo bidcaanta iyo ragga sooma yaa dabcan jiritaanka qoyskan ka hadlaynaa qoyska intee dhan buu sii jiri karaa cabdi maxamed xuseenow horta fiiri niyow aha ilaahay markaas raggii bidcaan abuuray moogta ragga ayaa iska dhigay rijal sax
markaan wax kastoo imaadaba adiga inaad u gegsato u sabarta ayaa loo baahan yahay mugsanta aad iyo aad waktiga hadda aan joognana maba jiraba dhaqanka hore iyo guurka hore iyo akhlaaqdii oo dhanba maba jirtaba aha
marka jiilba jiilkiisaad la dhaqdaa mugsanta aha
marka sidii waxaa la dhahay sidii loo jabaa loo dhugtiyaa sidii loo jabaa loo dhutiyaa haa qof walba jibitaankiisa dhehe ku xiran tahay siduu u dhutin lahaa macnaha sidiis u jabta haddaas laba meel ka goodiyo haddaad meesha ka goodiyo haddaad gacanta ka jabtiyo haddaad lugta hore ka goodaba Ma- maxaad ula jeedaa cabdi maxamed xuseenow haye sidii loo jabaa loo dhugtay hadba dhibkaada intiisa dhan yahay u dhuti
oo dhugtay sax
saa maxaa yeelay rag iyo bilcaan ilaayaa ka abuuray markaan ragga umbaa la rabaa inaad gagsaydo mugsanta haye iska fiiri baash haddii oo macnaha ayba wax qiimo laba noqon waysa yacni gabadha ula jeeda wax qiimo leh hadday noqon weyso haddii macnaha dhaqankaba aad isfahmi waysiin haa macnaha midda dambe ay kaa xerin ayadoo fiyow oo fiican oo nidaamsan oo sidii shalay lagugu dhibi haa iska gey ku celi
ahey bahasha miyaa marka gabadha bahasha ula jeedaa miyaa gabadha waxa ku wad gabadha macnaha haddaas balow mogt waa isfahmi waysaan mogt haddee bahal ha dhihin markaa dee een, waa bi-
af soomaaliga dhinacan feri af soomaaliga dhinacan u wada horta isgii racbal
cabdi cabdi macaluse waan fahmaya laakiin bahal maa inaad dhahdo bahal wax wax cunayo waay, oo laga cararo
waa sax gabadha bal sidii horta iyada ay aad ula dhaqan karto ula dhaqan
haye
haddii aad isfahmi waysiin Eh, oo macnaha sabarkaada aas macnaha sabarkaada aas xoog badnaan waay ah midda dambe ay kaa haleynin gabarta midda dambe aan fiican moogta midada maxaa ula jeeda yani bahda kale maa ula jeedaa may gabarta dambe maxaa de gabadha maxaa ula jeedaa gabadha dambe yani tan dambe aa guursan doonta miya haa bilcaanta dambe waad guursan doonta aha anigu war- markii oo awal hore adduunka markaas qunay ha ninka gabarta marka loo dhiso subaxdii alxamdulilah bunka la duba oo la dardaarmina ha waxaa la dhihi jiray ha gabarta lagu dhisa ma ujeedaa ha
ninyow adiga hawaynin alaylan dumaal hawaynin ha dumaal haweynin haa ninka waa moogta sax
ninkaan haddaas dhinta aha ninka loo ku dumaal hawaynin sax
gabartana waxaa la dhihi jiray hadaad ninkaan dhinta aha adigana dumaal hawaynin haye marka dhaqankaas sidaas u fiicnayd sax hadda dhaqanka fiicnaay ma jira allaa noo soo celiye ha
aniga hadda waxaanu dhihi lahay aha ninka ragge usugun baa alxamdulilahi ilaahay aad xil saaree aha
markaan hagga sidaa isbadeysiye ha sabre haddii aad sabri waayana ha
gabadha waxbaa isku dheelin waan walaashiisay aha ayadoo qurax badan oo nidaamsan aha ha iska geeya sax aniga sidaasaan dhihi lahay wasalaamu calaykum waraxmat- waraxmatullahi wabarakaatu adiga waxaa kusoo koobtaba cabdi macalin xuseen oo in la celiyaba gabadha haddii lisfahmi waayo gabadha horta bataatanba inaan baladeyninba ha
sida fiican bataatanba ha ha ilaa aad ka kari wayni aha ilaa dhuu jaanilatayda hadda sidaasaan ku talin lahay aad baad mahadsantahay cabdi maxamed xuseen shukran waa tahay cabdi maxamed xuseen wuu mahadsan yahay hal dhegeysa qadka telefoonka siinaya kadibna barnaamijkan soo xiraya dhegeystaad ku mahadsantihiin socodka dhegeysiga cabdi star fm wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed aadan raamu absan maxamed aadan raam waaye wax waqti yar baa inoo soo haray soo dhowo cabdi maxamed eh, soo dhowo shukran cabdi maxamedow barnaamij horta aad baan maaragtay u macaan yahay maaragtay waa dhegeystayaashan waan salaamahay maaragtay shukran marka waxaa weeye horta qoyska lagu sheega ana ciyaar maaha waxa maaragtay meeqa sano gaara iyo meeqa bilooda joogi karaa hadduu leh aha
arrin arrintaas ku weyn waa horta qoyska ha runta haddii meeqa bilood iyo meeqa sano gaar leh aha nin aad dhisi rabo ama gabar aad dhaqi rabto oo ama ilmo dhali rabto meel degi rabto maaha sax waa gabar maaragtay oo dhaqaalo doone
dhaqaalo dhaqaalo doon dhaqaalo doon markaan kuleeyahay gabdhaha horta badayaha jooga horta maxaa waye dhaqaalo doon bay u bateen haye
waxaa weeye ninkaana la guursanay berri hogo maaragtay weher ama hogo laga heli ku kala boorsa garabka la gashana haye nairobi baa berri ku kala lagu guursana berri ma- sanadka kale madheera ku kala lagu guursana haye maalinta soomaali jooga soomaali isku kala guursanaa boorsa garabka u jirta oo kukaas me- meel ama ilmo ka dhan ama ama iyo dhalin waxaa ula jeedaa marka gabadhii boorso weyn bay iska noqoto boorsada garabka inay ka degto ma rabto ha boorsa inay garabka ka degta gabadhaas waa waaweyn waa gees waa waa maaragtay gaangeesa waay
haye gabar dhagarisa marka midna waa gabar maaragtay iyadan oo gabdhaha horta laftooda waa kala baan mogtahay haye midna waa gabar maaragtay iyadan oo oo oo hoogo maaragtay iyadana dhaqaal dhaqan rabto oo ujeed dhaqan ujeed ama waa sax marka madan dhaqan ujeed aan ku hadal aha cidda horta dawladda sida daa ninka haystaan horta horta ka hadlaya mhm wasiir iyo gadoomiye uu leedahay sax madaxweynaha waa adiga maamada cidda joogsan waa gadoomiye aad iyo aad maxaa yeele qofka cidda jooga waa ayada ayadaa dhabka xaafadda og ayadaa ilmaha dhabkooda og wax kasta ayada adana waa inaa kor kusoo shaqeeyo ayadan hoos joogto waay.
sax lama kala meermo mhm marka waxaa loo baahan yahay cudurro waa inay maaragtay horta ay ahaanin meeqa sano la joogi karnaa iyo meeqa waxay inay ka- ay arrintaa ka weynaato waay dad oo maaragtay isku raadi karo oo dhaqan loo isfahmi karo oo oo el- meesha waxaa waaye waa waa warshid waay dad baa lasoo saara mogtahay sax dad baa dhalinaa dadka meeshaas ka imaana waxaa waaye dad oo maaragtay bulshada la qabsan kara dadka haddii la maaragtay hooyadooda iyo abbood maankas ismadaagaynaan oo maaragtay ay kala tagayaan ilmaha haddii hooyada abbaa kala tagaan dadbooday leedahay mhm
marka waxaan rabaa inay meesha oo akhlaaq lala hadlaa sida inkastoo maarata hadda adduunkana dhaqanka hore bedelmay ahaa waa inay maaragtay oo la kala roonaada oo maaragtay cidda la kala dambeeyo waay maxamed aadan aad baad u mahadsan tahay saaxiib shukran salaamasa aad u mahadsan yahay dhegeystayaasha qadka telefoon ku dambeeya inkastoo arka dhegeystayaal aad u tirban doona barnaamijkana ka qayb qaataan laakiin qadka eh, telefoonka ma suurta gelayso dhegeysta laakiin bal intaan dhegeystayaasha aan macaslaameynin laakiin bal ii ogolaada dhegeystayaal bal haddana bal aan u helana gabdhihii oo hadda markaas aan ka sheeganay waxaa lafal kala duwan laga sheeganayo haddaba barnaamijka accelerate waxay doonaysaa in markaas ay ku dhisto gulihii markaas ama gulihii ay ka gaadhay ee kenya dhinaca markaas caafimaadka galmada iyo taranka iyo xuquuqda kahortegida helitaanka dhabta ee caalamiga ah ee adeegyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka ta- oo taya leh iyo weliba maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v oo hoos u dhigayso dha- dabcan dhaqamada waxyeelada leh accelerate waxay markaas diiradda saari doontaa saddex iyo toban ismaamul oo aan markaas e- e- aada oga adag ama aada u adag tahay in la gaaro sida west pocot elgeyo marakwet homa bay kajiado kwale nairobi samburg gaarisa mandera marsabit baringo kilifi naro kuwaasoo markaas wadaaga caqabadaha guud ee ku ha- markaas ku gadaaman dumarka mise ku dhaca haweenka waa xubin markaas muhiim u ah ee laleeyahay bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eed waa habaryar haddaba waxaa markaas leeyahay dhibaatada iyo weliba faquuqa dhibaatada lagu hayo waa in cid weliba ay ka daysaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa markaas ka saara mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo weliba tacadiyada noocyada kala duwan ee loo geysto bulshada waa inay ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaas nugul ee bulshada ku dhex nugula dumarka oo dhibaato weliba loo geysan karo oo na laga faa'iidaysan karo waa muhiim dhegeysta inaad markaas taageertaan haweenka loo geysto tacadyada jinsiyadeed oo aadan faquuqin ama takoorin gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaada sida kufsiga weliba noocyada kale haddii aad markaasi takoortaan haddaba hableheena halkee rabtaan inay qabtaan mise ay aadaan xaggee rabtaan inay markaasi jaanic riba dhagaan haddaba im imsaa qof aa markaasi guryaha ku jiraan ku dhibaataysan oo markaasi kasoo bixi jira kasoo bixi karin kuwaasoo horaan dhibaato lagula kacay kufsi lagula kacay faquuq lagula kacay takoor lagula kacay dhibla hablo fara badan ay waxaa jiraan dhibaato maanta haysato waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa laga doonayaa inay ka dabcan tacdiyadan gudbiyaan ama u gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xilsaaran arrimaha la taclidda ee ar- ee dabcan dumarka si loo si loo shar- qofkii lagu arko tilaabadaasi ama loo shab- ee dabcan ee si tilaabo ah sharciga loogu qaado qofkaasi dhibaatada geyste dhegeyste ragga iyo dumarka ee da-da yar waxaa laga doonayaa inay bulshada ama dadka laga doonaya bulshada inay ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa lagama maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro dhegeysa sida gudniinka fircooniga iyo waxa la midka oday dhaqameed bulsho weliba waxaa laga doonayaa inay bulshada ka ka wacyigeliyaan arrimaha f g m ka iyo waxyaalaha la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka xuquuqda tani waxay markaas wax ka qabanaysaa kahortegidda cudurrada laga kala qaado galmada oo ay ku jiraan cudurka hid- dilaaga h i v aids-ka xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhis- ah, dhimashada hooyada iyo weliba dhallaankeeda bixinta adeegyada caafimaadka as-aasiga ah, kuwa dhammaan waxaasoo dhan muhiimka u ah dumarka hadday dhibaato markaasi timaado ama kugu timaado waxaa laga dabcan laga maarmaan ah i- in laga doonayo gabadha inay xarumaha caafimaad ay tagto iyo qabiir caafimaad si ay ula kulanto xaaladeeda ay u helaan daryeel caafimaad ay u markaas aada ugu baahan tahay gabadha maantaba ilaali daryeel oo garab ku siiyo oo ka ilaali dhibaato welibaax lagula kaco dumarka oo adiga markaas maanta wehla ku noqoto ama wehel u noqo oo sidoo kale laabtaada inaad ku hayso ayaa muhiim lagu leeyahay dabcan ilaali dumarka oo xadgudub weliba iyo weliba faquuq weliba oo aad ku aragtana kala dagaalan qofka shakhsiga dhibaatadaasi geenaya dhegeystayaal iyo halkaasi aan kusoo afmeeraya barnaamijka dhegeystayaal arrimaha qoyska yuusuf bakad uu soo saaray nala socodsiinaya nii farsameynaya dhegeystayaal adigana aad ku mahadsan tahay sida qurux badan oo aad oga qayb qaadatay fikirkaada ad- aragtidana oga dhiibatay dhegeystayaal iminkan stuudiyaha labaad waxaa ku sugan macalinka raadiyaha cabdishukri oo asagana markaas iminkan barnaamijkiisa isku dabaridanaya oo dhegeystayaasha doonayo inuu hawada goorna usoo galo dhegeystayaal bal inta ka hore shukran shakuuran waa shukran jaziilan ayaan idin leeyahay dhegeystayaal dhammaantiin meel walba joogtaan oo aad ku maasan tahay sida qurux bandhigta inaa u raaricinayso mar walibana aa wehel iyo asxaab inagala tahay ama inala tahay halkan star f m dhegeystayaal asxaab fara badan waan uga mahad celinayaa kuwa markaasi ka qayb qaata fikirkooda aragtidooda sidoo kale ka dhiibtay barnaamijyada saaka ee saakay sideedii iyo qadar afartan daqiiqad hawada inoo soo galay ilaa saacadaad iminkana ay tilmaamayso tobankii qaf- afartan iyo saddexda ee barqanimo dhegeystayaal asxaab aad u tiro badan kuwa iminka soo beegsana kuwa qaadka u suurtageliweysay kuwa qaadka ka gooy kuwa cariir fara badan dareeme waxaasoo dhan waxaa leeyahay waqtiyo kale ayaa ka badan dhegeystayaal maalinta berito ayaan ballan inoo ah ee jimcaha iyo xaaladda guud dhegeystayaal inta ka hore sidaasi nabadgelyo asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu